الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أما, أما الأصوليون فإنهم يقسمونه من حيث اتصال السند وانقضاعه إلى قسمين waxaan ku soo jirnay nubdo adugu ku tacalluqsan uun xaggii axaadiista khaasatan aqsaamtii ama dee axaadku uu lahaa iyo xagga marka la eego aqbalka la aqbalay iyo aqbal la-aanta marka waxaan soo aragnay muxadisiintu say guud ay u qaybiyaan waxaanay inoo joogtay bal cilmigan aan ku jirno ama fannigan aan ku jirno iyo culimmadiisan usuuliyiintiihi markay xadiidka aaxaad kaba hadlayaan iyagu say u qaybiyaan oo kale marka waxa uu yidhi ama alusuuliyuuna culimmadan usuulku fa innahum iyagu yaqsimuunahu xadiidkii aaxaad waxay u qaybiyaan markan xagga qabuulka iyo raddiga kaba eegno ama min xaysu itisaalu sanadi sanadka xidhiidhkiisa xaysiyada iyo jihada iyo inqidaacu goyitaanka uu sanadku uu yahay mid go-ay oo adigu ay wax ka maqan yihiin ilaa qismayni laba qaybood asbaabta in maalan raddigee kala dunayd marka la eego cinda almuxadisiin iyo marka arrintu ay ku tacalluqsan tahay wax sanadkii kaba maqanoy noocyo kaba dhigeen iyagoo usuuliyiintu taa way ka duwan yihiin oo xadiidkii si guud waxay kaba dhigaan laba unbaabay u qaybiyaan khaasatan xadiidkan aaxaadka labay u qaybiyaan qaybintaasna waxay dee ay tahay xaysiyada ama jihada ay kaba qaybinayaan ay ictibaarinayaan waa xagga sanadka xadiidka lagu warinayo inuu wada joogo dadkii kala wada dee warinayay oo uu xidhiidhsan yahay iyo inay wax ka maqan yihiinba labadii qayboodna waxa weeye musnadin wa mursalin qismayntii ayaan ka bedelanaya ama madkaa midkoodu waa musnad midna waa mursal labadaasun bay u qaybiyaan oo axaadiistii waxay ka dhigeen musnad iyo mursal bay u qaybiyaan maxay kala yihiin labada magacbana ama labada dee noocna kutubta mustalaxa iyaguba waa ku sugan yahay tacriifkoodii walow mursalka halkani uu ka waasacsan yahay mursalkii ku sugnaa kutubta mustalaxa marka waa kuwan tacriifkii almusnadu ismu mafcuulin lafdigan almusnad horta waa ismu mafcuul oo de waxa weeyaan asnada ficilkaasa ismigiisii mafcuul weeye ama usnida aan idhaahnaba dee ficilkii majhuulka u binaysnaa min alisnaadi waxaana uu ka soo jeedaa oo laga soo qaatay alisnaad masterkaas wa huwa alisnaadna asalka hore luqada damu jismin ilaa aakhara jismi waa shay maxsuus oo jismi oo dee taas oon macno ahayne waxaa deeba maalan jismi oo loo loo dumo ama loo geeyo wax kale ayaaba la yidhaha ama jismi kale oo maalan jidaarkani waa jismi oo kale haddaan gogoshan intan laablaabno aan dee la laablaabo aan gidaarkii ku tiirinoo kale dee taas isnaad bay noqonoo waa jismi loo geeyey jismi kaleba loo geeyo taasi waa asalka hore ama halka uu yahay lafdigan alisnaad wixii u asalka ahaa uma istucmila waxaa loo isticmaalay fi lmacaani waxyaalahan aan maxsuuska ahayne aynu dee garasho ahaan ku haleelayno se il ahaan aynaan kuba haleelayne macaanidii ah oo yuqaalu waxaa la yidhaha xaggaba taasna luqa ahaanba asnada fulanun alkhabara ilaa fulanin asnada fulaanun hebel wuxuu u tiiriyey oo u nisbeeyey alkhabara warkii ilaa fulaanin oo macnaa warkan uu sheegayo wuxuu u tiirinayaa oo uu dee isagiina ka maqlay ama inooga soo noqlinayaa shaksi kale hebel buu inooga soo noqlinayaa goormaa taas la isticmaalayaa la odhanayaa asnada fulanun alkhabari ilaa fulan idaa nasabahu ilayhi marka uu u tiiriyo ee uu yidhaha hebel baaba saa yidhi hebel baa warkaa sheegay taas oo kale waxaa loo isticmaalaa cibaaradan ama asnada fulanun alkhabar bal umuurahaasi waa luqo laakiin waa filistilaaxi xagga istilaaxa matasala waxa weeye waa xadiidka uu xidhiidhay waa maa xadiid itasala uu xidhiidhay sanaduhu sanadkiisii waa ruwaadiisii isagu kala warinaysay ee uu dariiqooda inagu soo gaadhay kaas baa sanadkiia uu xidhiidhay ilaa muntahahu ilaa halkaa uu ku dhammaanayo ujeeddadu bal marka sanadku go-o dee cid buu ku joogsanayaa markaa hadal baa laynoo soo naqlin ama ficilun ilaa halkii sanadku ku dhammaanayo laga gaadhayo ee nihaayadii saa'idkii sanadkaasi uu xidhiidhaanee cidi ka maqnayn kaas baa musnad laydhaan den baadha waxay ula yimaadeen waa suurayn bal suuradan ay noo suuraynayaan oo waxa weeye arrinkaasi baan yaruu yahu inuu wariyo oo shaksigu ama raawigii can shaykhihi sheekhiisii uu kaba wariyo bilafdin lafdina uu kaga wariyo yadharu ay muuqanayso minhu lafdigaa ay ka muuqanayso oo dee daahir ahaan faa'iidaynaya annahu raawigani akhadahu xadiidkan inuu qaatay oo uu wariyey oo uu kaba maqlay canhu waa can shaykhihi sheekhiisa uu kaba maqlay wakadalika sidaas oo kalena shaykhuhu sheekhiisii isagiina waa warinayaayoo can shaykhihi sheekhiisii buu lafdigaas kaga warinayaa dee ay ka muuqato laga fahmayo daahirkiisu yahay inuu isaguna ka maqlay muttasilan xaaliya isagoo la xidhiidhaya oo gaadhaya ila saxaabiyi saxaabigii ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam bal musnadkii weeye waana tacriifyadii lagu tacriifiyo mid ka mid oon kuba gaabsanayno musnadku marka la eego uu nooc dee anwaacda xadiidka ka mida yahay horta waa mursal wixii qaabilayey mursalkuna waa kaa sanadkiisii wuxuun ay ka dhaceen oo dadkii iyagu warinayey ee ruwaadda haye kala warinayey ayaa qaarkood maqan yihin ama midi ha maqnaado ama wax ka badan ha maqnaato halkaa saqadka ama dhicitaankaa sanadka ay wax ka dhaceen ama sanadka bilowgiisa waa xaggayna soo xigta haba noqdo ama dhexda haba noqdo ama aakhir haba noqdo waayo dee waa markan usuul joogno wixii aan mursalka kuba tacriifinayna haddaba kaa imaka ah mursalkee sanadkiisii waxay ka maqan yihiin waxay ka dhaceen tiradii inagoon eegin inta dhacday halku ka dhacay inagoon eegin adigu sanadkun ay wax ka dhaceen meeshuu doonaha kaba dhace ka qaabilaya ayaa musnadkii oo waa kaa sanadkiisiiyo dadkii iyagoo kala warinaya ay wada joogaan horta taaba weeye cibaaradan uu yidhi matasala sanadu ilaa muntahaahu taas dee laakiin ujeedadoodii waxay uga jeedeen markan dambe cibaaradan ba'da ay ku sugantay kusii caddeeyeenoo waa kuwan dhigay muttasilan ila saxaabiyi ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam haddii lagu daayo matasala sanaduhu ilaa muntahaahu waxaabay keeni lahayd xadiidkaas haddii sanadkiisii ama ruwaaddii kala warinaysay ay wada joogaan laakiin uu kalaam saxaabiba noqdo oo saxaabi hadalkii uu yoonu rasuulkii ilaahay ba gaadhsiisnayn dee ilaa sanadka halku ku dhammaanaya waa inoo xidhiidhay oo musnad waa in lagu magacaabilaa ama in ka sokaysaba sanadku hadduu xidhiidho waana barhkood muxadisiinta siday ku tacriifiyaan tacriif bal matalan lagaba badan yahay laakiin cibaaradan dambe ay inoogu suureeyeen baa waxay keenaysaa bal waa xadiidkii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rasuulkii ilaahay lainooga warinayey haddii dadkii iyagu dees warinaya midba midka warinaya ay wada joogaan ilaa laga soo gaadhayo ciddii kitaabkiisa ku soo saartay sida bukhaari ama muslim ama kayrkood oo kale ayaa musnad lagu magacaabaya cibaaradan uu yihi bilafdin yadharu minhu oo dhici karta inaan kutubta musalaxu qaaliban aanay taa eegin laakiin xafidnu xajar bay dee bisanadin daahiru litisaal cibaaradiisa ay ahayd waana kolle cibaaradaad mooda inay soo qaadanayaane ujeeddadu haddii dee cibaaro sariixi meesha inoo taalo oo mid kastaaba samictu fulanan ama xadaanii fulan leeyahay dee musnad waa la odhanaya haddii cibaaradu dee daahir ay meeshii ku tahay laakiin aanay sariix ku ahayn oo ixtimaal kalena uu soo geli karo waa cancanadii ruuxaan mudallis ahayn can fulan can fulan dee kol haddaanu mudallis ahayn waxaa lagu xambaarayaa ruuxan inuu kan kale uu can fulan leeya kaba maqlay laakiin sariix iyo wax cad kuma ahee daahir bay ku tahay haddii tadliis soo galana maba aha oo macnaha ma keenayso bal kaa iyadana lafdigaas uu kuma suganya daahirkiisu itisaal yahayna kol haddii wax daahirkaa ka kaxaynaya aanu jirinna musnadimadii waa lagu magacaabaya waa cibaaradan bilafdi yadaru minhu anahu akhadahu minhu wuxuu ay faa'iidaynaysa halkan ay keenayso bal haddaba xadiidkaas maxaa lagu magacaabaya musnad ujeedada bukhaari baaba xadiidkii warinaya sheekhiisii uu ka maqlay wuu joogaa sheekhaa sheekhiisii baa jooga sheekhiisii kalaa jooga ilaa saxaabigii laga gaadhayo dee saxaabigina rasuulka ilahay buu inooga soo naqlinaya kaas baa musnad lagu magacaabaa kaasi waa musnadkii almursalu mursalkii ismu mafcuulin horta isna waa ism mafcuula waa kii lasii daayey la idlaaqay min alirsaali wuxuu ka soo jeedaa laga soo qaatay alirsaal oo siidayn ah ama wax dee saas oo kale idlaaq oo kale haddii la yidhaha arsala naaqata oo kale dee waa hashii isagoo wax dee joojiyo sida dabar iyo waxyaalahaan kuma xidhina uu sii daaya oo kale waa taasayd ina arsalna shayaadiina cala alkaafiruun oo kale waanu ku sii daynay oo dee shayaadiinta kuwa gaalada iyadoo dee xumaantii ku xambaaraysaba bal asalka hore waaba kaa xaggii luqada wa fi listilaaxi xagga istilaaxa riwaayat raawi raawiga warintiisa weeye cama shaksi uu wax ka wariyo lam yasmac aanu maqlin minhu isaga aanu wax ka maqlin adow waa sanadkii un baan xidhiidhin oo kii hore muqaabilkii raawigii baa wuxuu warinayaa xadiid ninkan uu ka warinayo can fulaan leeyahay ama qaala fulaanba uu leeyahay dee nin uu ka maqlay isagu maaha marka dee ciddii u dhexaysay isagiiyo ninkan uu maanta xadiidkii iskuba xigaane uu kaba warinaya ayaa meesha aan jirin waxbaa sanadkii ka maqan waxbaa kaba dhacay kaas baa waxaa lagu magacaabaa mursal baa lagu magacaabaa marka cibaaradna usuul baan joognaaye irsaalku inqidaacu meel kasta ha kaba yimaada ama kala go'aasi ee kol haddii meeshii ay jiraan uun sanadkii xadiidkan laynoogu soo naqliyey inay wax ka dhaceen uun taas mursal baa la odhanaya fa huwa markaa mursalku calaa haadaa bina'an calaa haadaa tacriifkan markan ku soconno lam yattasil muu xidhiidhin sanaduhu sanadkiisii daahiran daahir ahaan ma xidhiidhin waa lisuquudi bacdi ruwaati ruwaaddiisa barhkood dhicitaankiisa dhicitaankooda ay dhaceen ay ka dhaceen meesha halkan wa sawaaءan waxa siman kaana ahaaya asaaqidu kan dhacay waaxidan mid ahaaya aw akara ama wax ka badan ahaaya min ayi mawdicin meelkii halkii ka ahoo fi sanadi sanadka ku sugan ama bilowka ama dhexda ama aakhirka haba noqotee adugu haddii sanadkii uunu ay wax ka maqan yihiin waxay ka dhaceen midi ha dhaco in ka badani haba dhaceen sanad bilowgii ha ka dhaco dhexdii aakhirkii waxaa lagu magacaabayaa mursal cinda alusuuliyiin wa hada fi istilaaxi lusuuliyiina usuuliyiinta istilaaxoodu kan yahay khilaafan iyadoo ta aan kuba khilaafayno liahlilxadiidi culamaa lxadiid dee iyaga marka la eego isticmaalkooda u badan kolkol dee waxa caam ah way u isticmaalaan oo muxadisiinta qaarkoodba way u isticmaalaan taasi maxaa ahluxadiidka halkan aan dee tacriifkoodii tani ay kaga duwantay id cilla waa litacliil yakhusuuna qoladan ahlalxadiid waxay ku khaas yeelayaan isma almursali mursalka magaciisa bimaa saqada wuxuu dhacay minhu xaggiisa asaxaabiyu saxaabi aduu waa waxaa taabici kor yeelay uun haddaanu mursal saxaabi ahayn saxaabi ka maqan yahay ayay ku khaas yeelaan sawaan waxaase man kaana ahaayaa saxaabigan dhacay waxdow keli ahaantii aw maca hayrihi amase isaga hayrkii macii dhacyaho dee mid wax ka badan baaba dhacay oo min asaxaabati asxaab ah wataabiciina ama dee saxaabi iyo taabiciba wada jira taasi arrinku ahaaya wa idaa kaana almursilu low kan irsaalinaya ee xadiidkii u kor yeelay rasuulkii ilaahay ee sanadkiisiina aanay noo dhammayn saxaabiyan markuu saxaabi yahay u taabiciyan taabicu yahay waa laba mursalo ay noo dambeeyeen muhimka waxa weeyaan un kolley arrinku waa iska cadiyo waxaan ugu joogjoogsadaa khaasatan casharka intiisa hore o dhan maba jirtee mursalku markaynu eegno cinda alusuuliyiin wuxuu qaabilayaa musnadkii ama mutasilkaa sanadkiisu xidhiidhay oo xadiid kastoon sanadkiisu xidhiidhin mursal baa la odhanayaa muxadisiintuna iyagu mursalka dee qayb bay u yaqaanaanoo kol dee munqadicii iyo mucdalkii iyo mucallaqii iyo mursalkii intuba waa axaadiid aan sanadkoodu ay wax ka maqan yihiin oona xidhiidhin magacyo kale gooniyay u yeeleen taasna waxay ku xidhantun kolba tirada dhacday intay tahay halkee uu ka dhacay ruuxan dhacay ma xagga horuu ka dhacay ma dhexduu ka dhacay ma aakhirka ayay ictibaariyeen oy magacyo gooniya u kala yeelaan laakiin usuuliyiintu tanay ku socdaaneen lakiin arrin kalea jirta muxadisiintu markay ismiga isticmaalayaan weeye taasi ee hadday ficilka isticmaalayaan dhammaan ficilka suurooyinkaasoo dhan arsalay u isticmaalaan arsalahu fulan bay u isticmaalaan ee qadachu fulan iyo wax kale uma isticmaalaan dee kolkola cadarhu meelaan sooba gashe oo waa markay ismiga ficilka isticmaalayaan iyaguba irsaalkay isticmaalaan bal haddaba tiba inoo soconayo inoo sii qaybinaya aqsaamu lmursali mursalka qaybihiisa inta u kala baxayo walmaraasiilu calaa alaaati aqsaamin maraasiishu saddex qaybood weeye oo saddex qaybood bay korkeed kuba sugnaatay ama ay u kala baxaysaa maraasiilu saxaabatii asxaabtii rasuulku wixii ay irsaariyeen waan arki doonaa insha allahu maraasiilu taabiciina taabiciintu iyaguna wixii ay irsaariyeen oo waa mursalka caadiga markaan eegna muxadisiinta agtooda kay mursalka idhahaan waa ka dambe ka horena mursalu saxaabi bay kala cabiraan waa sax maraasilu kayrihim waa ciddii aan taabiciin iyo saxaababa ahayn wixii ay irsaariyeen oo ujeeddadu sanadka dhexdiisii axad atbaacu taabiciintii ka mida ayaaba xadiidkii warinaya saxaabigii buu ka warinayaa taabicigii baaba maqan ama taabiciba ha ka wariya laakiin ninkii uu ka warinayay ma joogo xaggii kale saxaabigiiyo taabicigiiyo way joogaan marka kaas oo kale dee waxa irsaaliyey cid aan taabiciin ahayn oo kale bal markaa taasuu kala baxaya buu uhi maraasilu kayrihim waa kuwa kayrkoodoo minman bacdahum ciddii kaba dambaysay wayleka bayaanaha haddaba bal saddexdaa ay u kala baxayo maraasiishu ay u kala baxayaan iyaga tacriifkoodii iyo tafsiilkoodii ayaa kugu soo socdee bal adiguna taas dee xaggaaga dhagahaaga u furweeyey ilaykana waa ti isma ficilka ad qaado weeye waan kuu sheegaya anigune mursalu saxaabiyi saxaabi wuxuu irsaariyey haddaba mursalu saxaabigu waxa weeye an yaquula inuu yidhaaho asaxaabiyu saxaabigii fii ma wixii lam yasmachu aanu ka maqlin oo waxaan weliba dee aanu ka maqlin isagu min annabiyi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kada saas iyo naxwu dalika wax lama mida ama rasuulka ilahi baa saa sameeyeyba oo mursalu saxaabi waxaa la yidhaha horta asxaabtii rasuulka markaan eegno dee mar soomay wada islaamin oo rasuulka ilaahay mar umay wada iman kuwaa la wada joogayna wakti kastaba lamay wada fadhiyin howlahoodii baa jiray adduunyo ay kuba mashquul ahaayeen jihaado loo kala baxayaa jirtay tijaaro ay barhkood u safrayeen baa jirtay qoysaskoodii oo laba joogaan baa jirtayoo dee mar ay rasuulka la joogaan iyo mar kale oo aada ugaba badan oo howlahoodii kale ay kuwa mashquul yihiin ayaa jiray taasi markaa waxay keenaysay asxaabta rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh axaadiid badan dee ayadna waa kuwa axaadiidii rasuulka inoo soo wada naqliye saxaabigani axaadiidii qaarkood rasuulka ilaahay buu ka maqlay dee barhkood aanu jooginna ama markaa mabuu soo islaamin ama waaba yara ama meeshun baabu kaba maqnaayo waaqacadan baanu u joogin waa asxaabtii kale kaba warinayey oo uu kaba maqlayay way jireen dee iyagu beenna may sheegi jirin dee bal waxaaba jirtay howlahan dee adduunyo jiroo ruuxii dee dura kaba maarmayno dee diintiisiiba uu kuba ilaashanayo saxiixa bukhaari sida kuba sugan uu sheegayna cumar ibnu alkhadaab wuxuu sheegay isagiiyo nin ay ansaara oo ay jaar ahaayeen inay kaayaysan jireenoo ujeeddadu rasuulka ilaahay uu imaatinkiisa midba maalin buu imanayaa maalinta ka kalena reerihii buu u hadhayaa oo cawaalida madiine iyagoo deganaa hawlihii buu u hadhayaa kaa maalintaa dhaadhacee rasuulka ilaahay la soo joogay wixii maalintaas war ee yimi ama rasuulka ilaahay lagaa maqliyo wixii soo kordhay buu saaxiibkii habeenkii caweyskii uulaba imanayey markaasay iswarsanayeen kii kalena maalintii kaleu tegayey eega cilmigii maalintaasa waa kan saaxiibkii u keenay umuuro sidaasaaba jiray haddaba saxaabigu haddii uu inoo wariyo oo uu sheego xadiid aanu rasuulka ilaahay isagu toos ugaba maqlin hadduu ciddii uu ka warinayo sheego dee taasi baabka way ka baxaysaayo ninkii kale uu ka warinayo waa ka sheegay laakiin marka aanu isagoon rasuulka ilaahay ka maqlin saxaabi kale ka maqlay yidhaha rasuulka ilaahay baa saa yidhi ayaa waxaa la odhanaya mursalu saxaabi baa la odhanaya wayucrafu waana la garanayaayo cadamu samaacihi maqal la-aantiisan minhu rasuulka aanu kaba maqlin xadiidkan ama minhu dalika xadiidkan dee uu warinaya inaanu rasuulka ilaahay kaba maqlin waxaa lagu garanayaa bian yakuuna inuu yahay islaamuhu islaamkiisii muta'ahiran mid dambeeyey oo beri danbuu soo islaamay xadiidkiisan uu kaba waramayaana waa can amrin arrin mutaqadimin horreeye arrin horraysay oo wakhtigaa aanu isagu weli iman boonu sooba islaamin ama arrin dhacay ayuu kaba waramayaa taas waan ku garanaynaa inaanu rasuuldee xadiidkan isagu rasuulka ilaahay kaba maqlin walam yakun aanu ahayna taxamala mid xambaaray oo wax ka wariyey min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam qabla islaamihi welibana arrin kaleo de haddii ninkani rasuulka ilaahay intaanu soo islaaminba uu la kulmay ou xadiidkan kaba maqlay berigii dambe uu soo islaamayna xadiidkii uu wariyey uu rasuulka markii hore kaba maqlay arrintani haba dhacdo intii aanu soo islaamin taas lama odhanayo waa mursalu saxaabi oo taas waa isagii baa maqlay taxamulkana looma shardiyo ruuxu inuu cadaalo ama islaamnimo iyo weyni iyo waxyaalo looma shardiyo walow tamyiis iyo caqli loo shardiyayo marka e laakiin waa ninkani eeg arrinkan hore rasuulka ilaahi xataa ayaanu islaaminba ugamu maqlin wuxuu kaba warramayaana waa wax horreeye isaguna beri danbuu soo islaamay taa waxaan ku garanaynaa inuu xadiidkani dee maraasiisha saxaabada uu yahay uu saxaabi kale kaba wariyey oo kale walam yakun taxamala min rasuulillahi marka taa waxay kaga ixtilaasaya waxaa jirta saxaabada qaarkood bal haddaan saxaabiga soo qaado jubayr ibnu mudcim saxaabigaa la yidhaah waxaa bukhaari iyo muslim inooguba sugan isagoo dee xadiidkiisana bukhaari iyo muslim buu kuba sugayey inuu yihi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayaan maqlay oo salaad maqrib suuratuduur aqriyaya qariba qiraa'adiisii waa la socday ilaa uu meel soo gaadhayuu lahaa markuu halkaas soo gaadhay am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquuna ayaa arrinkiibaa raadayay raad weyn kuba yeesho qalbigayga inuu duulaba ama uu de adigu aan u dhowaadayba arrinkaasna markaa ma tukanayn oo rasuulka ilaahi waa maqlaya qiraa'adiisa inu salaada waa joogay madiina wuxuu u yimi dadkii beder la qafaashay inuu furto nin qaraabadiisii ahaa buu u yimi rasuulka ilaahi aqriyaya waa maqlay bal sannadaa iyo tii ku xigtay iyo tii ku xigtay muu soo islaamina dhowr sannadood dabadood walow dee ay meel bukhaariga kuba sugantay markii ugu horreeyey islaamku qalbigayga galay waa markaasay ahayd ba arrinkan qur'aankan uu maqlaa raadeeyey xadiidka markii dambe u wariyey xadiidkaa lama odhanayo waa mursalu saxaabi rasuulka ilaahi saa kaba maqlay walow markan uu dee waxa weya waaqacadu dhacday aanu muslim ahayn laakiin isagaa dib inoogu wariyay oo wuxuu u joogay taasoo kale iyadu way ka baxaysaa oo cibaaradan bay walam yakun taxamala min rasuulillahi sala allahu alay slam qabla islaami bay kaga ixtiraazayaan taas waan horta ku garanayna waa mid oo arrinka hore waxa weeye waa isagoon rasuulka ilaahay waxaan hore uga xambaarin qabla islaami ayuu wax ka horreeyey waqtigii uu soo islaamay buu sheegayaa warinayaa waan ku garanaynaa inaanu rasuulka ilaahay ka maqlin markaa aw bikownihi anshiisa min sigaari saxaabati asxaabta kuweedii yaryaraa uu kaba mid yahay oo wayarwi uu wariyo canhu rasuulka ilaahi uu kaba wariyo sala allahu calayhi wasalam ma waqaca wax dhacay qabla wilaadatihi dhalashadiisii horteed ama dee waqti kuba dhow waqtigaa uu dhashay uun wax dhacay oo maalan haddii saxaabi yar aynu ognahay dee waqtigu dhashay iyo da'diisu waqtigaasay ahayd arrin dhalashadiisiiba ka horraysay uu warinayo dee aanu odhanna rasuulka ilaahay baan dib ugaba maqlay arrinkaas maxaan ku xambaaraynaa saxaabi kaleu kaba maqlo waa mursal saxaabi waxaa kaba mida xadiidkan ibnu abi jamru ku bilowdo ee caaisha leedahay kaana awalu maa budi'a bihi lwaxyu dee waxa weya rasuulka ilaahay alru'ya saadiqa ama asaalixa xadiidkaasoo kale dee caaisha sanada ay ka warramayso ee weliba qabla nubuwa xataa rasuulka ilahi intaan waxyiguba imanayo waxyigii qaaruxiro ugu yimi waqtiga caynkaasa may jirin oo iyadii may jirin waana taa inooga warrantay ibnu cabaas warrankiisii uu kaba warramayo tabatyada ay soo degitaankeediiyo rasuulka ilaahay safa furitaankeediiyo hadalka abilahab oo kale de waqtigaas isaguna sadralba ma jirin waayo awaail intaan hijradii horteedunbuu sanado malaa saddex sannadood iyo intii dee lagu jiray shicba abi daalib baabu dhashay bal markaa umuuraha caynkaasa waxaan ku garanaynaa inuu xadiidkani mursal saxaabi yahay faida qudira haddii la qadaro ana mila hada صaxaabiyi صaxaabigaasi lam yasmac inaanu maqlin alxadiiثa min arasuuli salى اllahu عalayh wasalam mushaafahatan toos iyo isagoo afkiisa kaba qaaday anuugaba maqlin bal samicahu uu maqlay xadiidkii min waasidatin waasido iyo cid u dhexaysay isagii rasuulkii ilaahay uu kaba maqlay fatilka alwaasidatu waasidadaas isagii rasuulka ilaahay uba dhexaysa yaqribu cala danni waxaa danniga u qaalib ah oo aad iyo aad loogu malaynayaa ama dee male aad u adag annahaa waasidadaasi saxaabiyun aakharu saxaabi kale inay tahay oo dhexdoodii kala warin jireenba asxaabtu waataan aragnayna tanaawubkaa cumar iyo bal saxaabigaa kale ee citbaan akbaru minhu saxaabi isaga ka weyn inuu kaba maqlay waasidadu saxaabi kala tahay baa danniga u qaalibaba aw asbaqu minhu islaaman ama hadduu dee nin dambeeya si abi hureyre oo kaleo mar dambe soo islaamay umuurihii waqtigii uu soo islaamay horteed dhacayna uu kaba warramayo dee waa ciddii kale kasoo islaamnimo horreysay inuu ka warinayo un aw asbaqu minhu islaaman wadalika ka axaadiidi abi hurayrata abi hurayre axaadiistiisiiba weeye ku tacalluqsanayd ama ahayd camaa qabla sanati asaabicati min alhijra sanadii toddobaad ee hijrada wixii ka horreeyey oo dhacdooyinkii dhacay waqtigaa horteed abu hurayra ma joogin madiine wuxuu soo gaadhay waa sannadaa toddobaad madaxeedii unbuu soo gaadhay taas buu soo gaadhay haddaanu aakhirkii tii lixaad soo gaadhin rasuulka ilaahay markaa uu madiine soo gaadhay isagoo reer badan la socdo reerkoodii ana wuxuu joogayba rasuulka ilaahay dagaalkii khaybar buu joogay oo markii dagaalka laga faaruqay bay tegeen oo rasuulka ilaahay khaybarba way ku gaadheen laakiin madiine rasuulku markaa uu ka maqlaa waqtiga intii markaa ka horreysay rasuulka ilahay afar sannadood unbuu markaa laba joogay dee wafaadkiisii markaan eegniyo waqtigan intii udhexeeyey intii ka horreysay dhacdooyinkii dhacay ee uu kaba warramayay dee waxa ay tahay asxaab kale ayuu kaba maqlay wey walitaakhuri islaami ilaa tilka sana wa ka axaadiidi ibni cabaasin ibnu cabaas ibnu cabaas axaadiidiisiiba weeye wabni cumara wanaxwihima oo can awaa'il lislaam islaamka bilowgiisa ay kaba warrameyn ibnu cumar iyo ibnu cabaas oo dee isaga kaba sii yaraa ibnu cumar iyo warrankii ay kaba warrameen islaamka bilowgiisii dhacayba taasoo kalena waa maraasiil saxaaba waa lita'ahuri mawlidihima dhalashadooda dibdhaceedii ay ka dambaysay waqtiga caynkaas ay kaba warramayaan bal haddaba taa waya axaadiida badan ee ibnu cabaasna waa axaadiidii uu saxaabada kale uu kaba wariyey inta uu rasuulka ilaahay kaba wariyey dee kollay wax tirada leeg dee aad u badan ee boqolaalka ah ee kun iyo dhowrka boqol sano uba dhaaftay ma noqonayso waayo waaba yaraa in waqtigaas laakiin asxaabtii kaleu cilmigaa waqtigii rasuulka dabadii intuu aad u dadaalay oo uu dee waxa weeyaan weliba sabir adag oo aad u dheer oo dee dhib kasta oo tacabka dalabkii ugu imanaya uba adkaysto cilmiga intaa leeg iyo axaadiida intaa leegba uu ururiyu saxaabadii kale kaba maqlay walow aanay dee jirin kolley say usuuriyiinta kutubta usuulka barhkooda halkan markay kaba hadlayaan ay yidhaahaan se khazali oo kale kaba dhigay afar xadiiun inuu rasuulka kaba maqlay afar xadiiun ibnu cabaas oo kale arrinku kolley taa aanu ahayn laakiin haddana haddii la tatabaco wixii samaac lahaa iyo taas oo kale waxaa la arkaa boqol in aan la gaadhsiin ama aan lagu dhowayn bal markaa taas oo kale maxay noqon waa maraasiisu saxaabada haddaba fa yakuun hada lmursalu mursalkaa saxaabiga irsaalkiisii maqbuulan isagu wax laga joogsada maaha inkasta waasidadii iyo inaan ogaane waasidadan dee kolley waa saxaabi uun marka asxaabtuna dhammaan waa wada cuduulo mid la aqbalayo weeye lianna saxaabata asxaabtu kullahum dhammaantood cuduulun waa dad ilaahay baa taskiyeeyey cadaala u wada sugnaatay dadka kale markaan leenahay ruux aynaan garanayn warkiisa ma qaadanayno dee haddii aynaan isagii garanahayn inuu ruux dee dhowrsoon oo cadaala ay u sugnaatay uu ahaa iyo inuu faasiq ba aha ma kala garanayno iyagu se dee dhinacaakaas beri bay kaba ahaayeenoo ilaah baa tacdiiliyo taskiyeeyeyoo marka haddaan garan weyno dee kolle dee cadaaladoodu inoo sugantahay garashalaanta waxba inama yeerayso marka fa xukmuhu kaa xukumkiisu mursalka saxaabiga xukmulmusnadi musnad xukumkii weeye kaasi waa mid mursalu taabiciyi nin taabici wuxuu irsaaliyey oo mursalu taabicina waa dee ta aan horeba usoo aragnay waa iyadoo nin taabiciyo asxaabtii rasuulka uun la kulmeen rasuulka ilaahay aan la kulmin uu yidhaaho qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam mana sheegayo saxaabigii dee ama ciddii uu xadiidkan kaba maqlay isagaa xadiidkii rasuulka ilaahay u kor yeelaya kaas baa mursalu taabici la yidhaha bal marka halkana ma kala qaadaynin taabici yar iyo taabici weyn oo taabiciinta waaweynna waa kuwa in asxaab aad u badan la kulmaya sheekhyadoodu ay asxaab u badan yihiin taabiciinta yaryarna waa dadka asxaabta in yarun kalaba kulmay ee ragga cilmiga kaba barteen badankoodu uu taabiciintii ka waaweynayd uu yahay bay taabiciin yaryar yidhaahaan barhkood baa taabiciinta weyn arrinka ku qayda ee bal imanka waan idlaaqaynaayo taabici wixii uu kor yeelay kaasna waa mursalu taabici waaba kana waida arsala taabiciyu lxadiida hadduu xadiidkii irsaaliyo onu ku qaydin dee saxaabigii uu kaba maqlay oo fa asnada uu u tiiriyo ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam mubaasharatan toosun ugu tiiriyo faqad asqada taabicigu wuxuu riday waasidatan waasido baynahu wa bayna arasuuli sala allahu calay wasalam cid u dhexaysay isagiiyo rasuulku meesha ka saaray wa hadihi alwaasidatu maanta tii saxaabiga oo kale ma aha waasidadaasi yaxtamilu waxaa suurtagal ah an takuuna saxaabiyan inay waasidadu noqoto saxaabi aw taabiciyan taabici inay noqoto ow akara min dalik ama midba ay kaba badnaato oo macnaa waa cillada loo celinayo xadiidkan mursalka khaasatan muxadisiinta iyo dee shaaficiga ay u celiyaane macnaa haddii taabici inoo kor yeelo xadiisu yidhaha rasuulka ilaahay baa saa yidhi meeshii isaga dee waan ognoo kamuu maqlin kol haddaanu ka maqlin meeshii cid u kale oo u dhexaysay baa jirta haddaba ciddii u dhexaysay waxaa suurtagala inuu saxaabi yahay taasi waa suurtagal arrinku maaha saxaabiyun haddaan hubno waxa maqani saxaabi inun yo cid kale aanu ahayn iyada waan aqbali lahayno asxaabti waa inoo wada cuduul waa taa aan nidhi haddii taasuun la hubo cid kale aanay maqlinayn saxaabiyun uu yahay saa daraaddeed baa tacriifkii saaxib albayquniya waa mursalun minhu saxaabiyu saqad iyo ciddii tacriifkaa lahayd ay culimmadu bushiyaan oo yidhaahaan maaha dee tacriifka waa laga roon yahay ee waa in la yidhaha waa wixii taabici kor yeelay waayo haddii saxaabi un inuu dhacay maaha saxaabi inuu dhacay kolta baa taabici kalaa dhacaya bal in ka badan baa kolkol dhacdo taabiciina taasi waa suurtagal waxaa kaloo mee suurtagala in halkan aanu saxaabiba ka maqlina nin kaloo taabiciya waayo dadku dee waxbay kala warinayeen dhexdooda ama ha la noqdo dad aqraan oo iskuda ahay oo dhexdooda wax kala faa'iidaystay ama dad kala weynaayo wax kala wariya ha noqdeen taabiciintuna dee waa maaha dabaqo keliya oo inay xad keliya iskuwadada ahaayeen maaha waxaa dhici karta dee taabiciintu muddo dheer baa u dhaxaysayoo de haddaan ka soo bilowno rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markuu wafaaday dadkii madiinaba soo gaadhay wafaadkiisii dabadee asxaabtii waaweyneyd laba kulmay ama wakhtiga rasuulka intay islaameen laakiin aan ilaahay u suurtogelin inay rasuulka ilaahay arkaan iyo dabadiyimo barhkood markii aaska laga soo dareeray ay yimaadeen iyagoo soo hijrooday ama barhkood iyadoo weli la aasin rasuulka ilaahay ay soo gaadheen iyagoo hijro ku soo socday laakiin arrinkaa waanay soo islaameen taa markaan eegno dadkii arkay markaas oo dhici karta yaryaraa de waxaa dhici karta inay dee muddo dheer udhaxaynayso muddo dheer baaba udhaxaynaysa oo dee muddo dheer oo waxay yidhahaan baki ninkii ugu horreeyey taabiciga laynoo dabdiye dhintay ugu hor dhintay waxa weeye soddonkii hijraduu dhintay dee kii kalena wuxuu soo gaadhay ilaa boqol iyo toddobaateenayii hijrada malaa kii ugu dambeeyey taasee taabici laynoo dabdiyo haddaba in sidaa daraaddeed waxa dhacaysa waasidadu inay noqoto taabiciin kale bal taabici iyo taabici kale oo dhowr taabica isdaba galaan baa dhacaysa waa tan uga jeeda halkan taabiciin noqdeen haddaba ama saxaabiyu saxaabigii faqad culimat cadaalatu cadaaladiisi waa la ogaaday wain juhila ha lagama jaahil noqdo isaga xaalkiisi bikhilaafi taabiciyi oo xataa ujeeddadu haddii aan magaciisa aynaan hayn ama la yidhaha waa nin saxaabiya saa yidhi ee cadaaladiisaan ogno xadiiskii waan aqbalaynaa laakiin taabicigu waa ka duwan yahay cadaalada inoo sugan ee saxaabadu ay leeyihiinna ma laha dad badan oo khiyaara ama intooda badani khiyaar hadday ahaayeen dad aan toosayna waa kuba jireen oo ka mid mid baaheen markaa kol haddaynaan garan isagii ooninaan helin oo hebel hebel aan layna soo odhan falaa sabiila dariiq ma jiro ila alxukmi calayhi xukm aan xukumnoon ilaa ninkaasi cadaala u sugnaatay ama cadaala ma ahayn dariiq ma jiro dee kol haddaynaan garanin xukumkaa ma ridi karno liannahu majhuulun waa ruux laga jaahil yahay walxukmu xukumka calaa insaan insaan haddaan wax ka sheegayno on wax u xukumayno aan leynahay ruuxaasi waa toosanya waa ruux hiqaa ama ma aha taasi farcu macrifatihi horta waa garashadood isaga garanaysa faraceed ee nin aad garanahaynba dee wax kuma xukumi kartid bal markaa taas de markaa kole hadday arrintu taa tahay oo taasi ay noogu imanayso xadiidkii saasoo kale taabici noo kor yeelay ixtimaalkaasna jira inuu taabici kale ka xambaaray taabicigaasna inuu daciif yahay ay suurtagal tahay haddii kaasi inoo hagaagana taabici kale uu kasii xambaaray ee waxa la arkay dee bal taabici ay ka dambe rasuulkii ilaahiyo isaga ama saxaabigiiyo isaga afar taabici oo kale udhexeeyaan oo sanad shan taabici ku wada sugayin oo midba midka war ama lix taabici oo markaa waa nin taabiciyaa bilaabaya saxaabigii xadiidka warinayay shan taabici baa ka xiga taasoo kale waa la arkay haddaba umuurahaasi maxay keeni kii waxaa soo noqonaya hadaa ixtimaalka inuu daciif noqdo sidaa daraaddeed xadiidkiisii lama aqbalayo haddaan wax inoo xoogeeya la helin weeye haddaba kaas waa la celinayaa buu leeyahay bal marka la eego muxadisiinta agtooda iyo dee shaaficiya qowlkooda siduu yahay cid kale waan arki doonaaye yustafna min dalika waxaa laga soo reebaya cinda jumhuuri jumhuur alculamaa agtooda bal waa qowl shaafici laga soo noqliyo xataa asxaabtiisu sida lagu tawjiihinaya iskuma khilaafsan yihiin bal waxaan leenahay waxaa bal cibaaradooda aan raace waxaa laga soo reebayaa maraasiil ibnu lmusayibi saxaabiga ama taabiciga saciid ibn lmusayib ama musayibba dhaho walow ay doortaan halkan musayib in la yidhaaho saciid ibn lmusayib wixii uu irsaariyey oo ujeeddadu taabicigaas taabiciintii waaweyneyd ka mida aabbihiiyo awowgiina asxaabtii rasuulka ay kaba mid yihin hadduu xadiid rasuulka ilaahay uba kor yeelo taas haddaan idhi taabici wixii uu irsaariyey oo daciifay noqonaysaa waan iska celinaynaa kan way ka soo reebeenba oo culimada qa markaa barhkood baa kaba soo reebay jumhuurna waa kan kaba cabiray maxaa taa looga soo reebaya waa la aqbalayaa weeye macnuu maraasiishiisii fa inahaa axaadiisii maraasiishiisii tutubicat waa la dabagalay oo la raadraadiyey oo bal masalan markii dee mursalkan baa laga daba tegey bal halkuu dee calaaqa la leeyahay cidda uu kasii maqlaya taas baa culimadii baxsiyeeno kulluhaa dhammaanteedo fa wujidat waxaa la helay marwiyatan an asaxaaba iyadoo asxaab kale lagama warinayo oy barhkood yidhahaan inta badanna axaadiistii abi hurayre weeye ina abu hurayrena waa qabay ama ina abi hurayrena wuu qabay isagu oo sihrigiisa axaadiistii baabay inta badan noqotay adigu waa masale kalaam leh laakiin waxaa la raacin karaaba cid alla ciddii lagu ogaadee taabiciinta ka mida inuu ruux siqaa mooyaane ruux kale aanu wax ka warin oo nin aan dee wargaleed ahayn ama daciifa aanu wax ka warin ruuxa uu wax ka wariyaa ama ha rida ama ha sheegee ruux siqaa yahay dee waaba la aqbaliyo tanaa la raacin karaa ee masaladanna kollay kalaan baa cinda shaaficiya jira imaam nawina kutubtiisa qaarkood sida sharaxa muhadab iyo irshaadu dullaab alxaqaa'iq iyo uu masalada kusoo qaado kollay ay khadiib iyo iyo bayhaqina manaaqibta uu leeyahy manaaqib shaafici waana kitaab madbuuc oo laba mujalad ay ku madbaceeyeen iyo adigu masalada ay kuba baxsiyaan bal hadal shaafici oo kitaabul um ku sugan tawjiheede bal horta sidaan ku daynaya fahiy marka ayn maraasiisha ibn اmusayib kalmusnadi waxa weeye waxay la mid tahay taa la isnaadiyey sababtuna waxa weeye de waaba ka inoo sheegay oo inuu saxaabo uun had iyo goor kaba wariyo waana nin dee taabiciyo weynoo saxaabadii rag badan soo gaadhay ama intoodii badnayd ba abubakar iyo haba dhaafeena xataa cumarna waa soo gaadhay ee aad ba ha u yaraadeen walimaa culima wixii la ogaado laga warrayay ana asaxaabata kullahum cuduulun asxaabtu dhammaan inay cuduul yihiin mursalu hayri صaxaabiyi wataabici bal mursalkii taabicigana markaynu wixii saciidkaa uu kaba soo reebay mooye iyaduna kalaam kolley leh aqwaashna intan ay aada ugaba badan tahay xagga mursalka iyo xujiyadiisa in marka aan taa kuba dhaafno ciddii aan صaxaabi ahayn taabicina ahayn wixii ay irsaaliso waa sanad markaa wax weyne ay kaba maqayinkaasi wa huwa an yarwiya inuu wariyo weeye shaksun shaksi fii asnaa'i sanadi sanadka dhexdiisa caman lam yalqahu ruux aanu laba kulmin waa halkan ay inqidaca kaba cabiraan ama munqadica muxadisiintu haddii dee labaya ay dhacaanna mucdalka ay kaba cabirayaanoo masalan ruux soke ayaaba wuxuu ka warinayaa waa bal misaal haddaan soo qaadano taabiciintiiba haddaan soo yar dhaafiyo un in yar aan soo dhaafiyo oo imaam malik ba aan soo gaadhsiiyo imaam malik baaba wuxuu ka wariyey xadiis ibnu cumar buu ka wariyey imaam malik ibnu cumar lama kulmin naafic oo kale iyobaa u dhaxeeyay mawlihiisii oo tan silsilatu dahab ayba dee malik can naafic can ibni cumar tay marka sidaas oo kale dee malik oo kale can ibni cumar halkaa waxbaa ka maqan wixii ka maqnaana waa ruux isagoo atbaacu taabiciintii weeye ruuxaan taabici ahayn baa irsaaliyey maanta inqidaac baana sanadkii kuma sugan bal waa suuradaasuu sheegaya haddaba taas in fayusqidu wuxuu ridayaayoo waasidatan waasida baynahu isaga dhexdii asaatiya wa bayna aladii rawaa canhu kan isagu kaba wariyey oo bal maalan maanta ibnu cumar ba waasida udhexaysuu meeshii kaba saaray ama uu tuuray bal taasna waa suurada kale ee mursalu hayri صaxaabi wataabici uu yartu khulaasaynayaa xaggii xukumkii xukmu mursal calimnaa waxaan ogaanay soo ogaanay maka xaggii tacriif arrinka hore kusoo ogaanay ana maraasiila صaxaabati asxaabtu wixii ay yarsaariyeen ama maraasiishaa صaxaabadu fii xukmi lmusnadi xadiis la isnaadiyey oo sanadkiisii la dhameeyey inay la xukum tahay fa hiya iyadu xujatun maraasisha saxaabadu ina waa saxaabi kalunbaa meesha ka maqane xujo weeye walaa cibrata cibrana kuma sugna bishuduudi man shada qolooyinkiisa abu isxaaq alisfiraayin adigu malaa dee kale baaqilaan iyo barhkood oo halka yidhi maraasisha saxaabadana ma aqbalayno waa shuduudtaasi shuduudkoodaasi wax ka soo qaad ma laha wayadullu lidalika waxaa taasna u daliila inkaasi xujeya ama xukumkii musnadka uu leeyahay kow itifaaqu lummati ummadda isku waafaqeedii ay iskuba waafaqeen calaa qabuuli riwaayati ibni cabaasin wa amhaali ibnu cabaas iyo dadkii isaga la midka ahaa ee min asaakhiri asaxaabati asxaabta kuwoodii yaryaraasa xasan iyo xusein iyo nucmaan ibnu bashiir iyo ibnu zubayr iyo dadka caynkaasa riwaayaadkoodii iyo axaadiistoodii ay rasuulka ilaahay ka warinayeen aqbalka ay aqbaleen maca igsaarihim iyagoo iyagu badsaday weliba kuwaasi maa haddee xadiis xadiis ay rasuulka ilaahay ka xafideen waa jiraaye intaasun kumay daysane badsashada ay badsadeen iyadooy la jirto min alriwaayati warin ay axaadiisi warinayaan markaa fa bacdu riwaayaatihim waxan ay warinayaan barhkood can inabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ay kaba warinayaan maraasiilu maraasiil weeye laakiin dee sidaan soo sheegnay marka hore ayna soo yidhi inta badan waxa ay iyagu asxaab kale kaba wariyaanoo in nin saxaabiyi taabici uu wax ka wariyey taabicigaasna saxaabi kale kaba sii wariyey waa shay aada u naadira way jiraan saxaabo taabiciin wax ka wariyey waanan helaynaa xadiida saxaabi warinayo uu taabici kale kaba warinayo taabicigaasna saxaabi kale uu kaba warinayo bal saxiixay kuma sugan tahay xaafid alciraaqina markuu tatabucay ilaa labaataneeye xadiidka noocaasu soo sheegay laakiin waa umuuro ay xuseen inta badan waxay taabiciinta kale kaba wariyaan waa akhbaar kale ama israa'iiliyaada ama xikaayaad iyo waxyaalaha ama mawquufaat ee waxyaalaha ay kaba wariyeen walow kitaabka aan sheegaya taqiid oo ridax uu inoo soo taam yeelo ama inoo soo xasriyo dee waxway jiraane waa wax naadira saa daraaddeed waxa lagu xambaaraya un saxaabo kale waa aidan arrin kale oo dee taas ama dee waa daliil labaade fa ina saxaabata asxaabtii qad culimat waa la ogaaday cadaalatihim cadaaladooda oo ilah baaba taskiyeeyey falaa yarwuuna ma warinayaan ilaa can saxaabiyin saxaabi uun mooyaane haaliban oo hadday wax ka wariyaanna saxaabiyun bay haalib ahaan wax kaba wariyaan wain rawow hadday wariyaan can hayri cid aan saxaabi ahayn naadiran wain rawow hadday wariyaanba can hayrihi naadiran falaa yarwuuna ma warinayaan ilaa man calimuu cadaalatahu bal haddii ay dhacdaba oo la hayo inay nin aan saxaabi ahayn ama ruux aan saxaabi ahayn saxaabi wax ka wariyo kaasna uu taabicigaasi uu saxaabi kale kaba sii warinayo cidda taabiciin ay wax ka wariyaan waa cid la og yahay oy ogaadeen cadaaladiisa un ee cid kastaba waxba kama wariyaan oo xaafid ibnu xajar baa wuxuu dhaha riwaayaat الصaxaaba can الtaabiciin waan tatabucay oo markuu isagoo weliba min ahli اlistiqraa'i tam ayuu yahay isagu ama imaamkaasiya markuu taa tatabucay wuxuu dhaha amaan helin riwaayaة صaxaabiyin an taabiciyin ضaciif اaxkaam xadiid axkaama oo taabici ضaciifa uu nin صaxaabiya wax ka wariya salahaan maan helin oo kale bal markaa arrintaasna way jirtaa marka adigu mursalkooda waa la aqbalaya وama maraasil الtaabiciina faman bacdahu maraasilshii taabiciintiiyo ciddii kama dambaysay fahiya xujatu cinda maliki waaxmeda fii riwaayati axmed waa riwaayo dee riwaayo kale oo uu celiyaana way jirtaa waana tan uu tirmidkiisii abu daauud sijfatani uu risaaladiisan la yidhaha risaalatu abi daauud ilaa ahli maka uu ku soo naqliyay inuu shaafici diiday ta axmedna kuba xambaa ku raacay laakiin riwaayadanna way jirtaa iyo abi xaniifata abi xaniifa iyagu bal walow dee kollay qurunta hore ay kuba khaas yeelaan ruuxuna quyuudo kalena ay kusoo kordhiyaan bal way aqbalayaan غayru xujati cinda shaaficiyi wa ahlilxadiid lakin shaafici agtiisa iyo ahlulxadiidka agtoodana xujo maaha ilaa marasiila saciid ibn musayibi taas bal kalaamkeedu malaa waa kalaam intaa ka yar badan lakiin waa ta aan soo sheegno malaa lagu cileeyey un arrintaa horeynu soo marnay shaaficiyada agteeduna labada qowlba ay kuba sugan yihiin hadal shaafici oo kaba cabiray kolley abwaabta beec ama baab kitaab rahni sagiir irsaalu bnu lmusayibi cindanaa xasan baana keentay kalaamkooda laakiin haddii la ogyaho ninkani cid siqaa mooye cid kale inaanu wax ridin oo aanu wax ka warin kolley isaga iyo kayrkiiba waa la aqbalaya taas oo kale shaafici agtiisana kolley waxaa macruufa maraasiisha saasun moo wada celiyo oo ma diide laakiin haddii ay wax xoogeeye ay jiraan oo ama xadiid kale oo musnada oo xadiidkii waafaqsan ama mursal kale ama fatwadii dee waxa weeyaan dee saxaabada hadalkoodii oo kale ama fatwa ahlilcilmi cawaami ahlilcilmi ama jurla ahlilcilmi oo kale umuurahaasi hadday waafaqaan oy xoogeeyaan shuruud yar unbuu shardiyaye u aqbalaa isaguba bal halkaa masaladii mursalkaan kaga baxaynaa tasarufu raawi fii naqlihi lilkhabr raawigii xadiidka warinayay bal tasarufka uu ku tasarufo xadiidkan uu inoo soo naqlinayo iyo siyaalaha uu dhaco ama tasarufkaas iyo qaybihiisa liraawi raawiga waxaa u sugnaaday fii kayfiyati naqlihi naqlintiisa ama warintiisa lilkhabari khabarka uu inoo soo naqlinayo axwaalun arbac xaalooyin afara kow an yarwiyahu inuu xadiidkii wariyo bilafdi aladii samica lafdigii uu ku maqlay uun sii uu ku maqlay n waxa weeyaan uu kuba wariyo wa hadihi alxaalatu xaaladan ah inuu raawigu si uu kuba maqlay uu kuba wariyo waana dee kuwii iyagu bal maalan nadara allahu imra'an samica maqaalati faawcaaha faaddaha kamaa samicaha waatay tilmaamaysaybaa xadiidkaasi uu tilmaamayay haddaba xaaladaas ah ruuxu si uu u maqlay uun xadiidka lafdigiisii inuu inoogu soo gudbiyaa hiy aصl fi riwaayati xagga waxwarinta taas baa asla wa hiya afضal axwaali raawiguna hadii dee bal maalan xadiidkii uu warinayo xaalooyinkan afartaa ta ugu mudanna weeye in lafdigiisii xadiidka lagu soo naqliyo laba an yarwiyahu inuu wariyo xadiidkii bimacnaahu lafdigii uu ku maqlay inoomuu soo warin laakiin macnihii xadiidku lahaa buu inoo soo naqliyey wa hadihi alxaalatu xadiidkii in macno lagu wariyo oo ruuxu xadiidka laftigiisii aanu dhowrin uu macnihiisiun isagu cibaaro uu samaystay ama hadalkiisii iyo laftigiisii isagoo kaba cabiraya laakiin macnihuu kusoo gudbiyaa laa tajuusu ma banaana ila licaarifin bimadluulaati alalfaadi wa bima yuxiilu lmacaani ila licaarifin ku isagu aqoon u leh oo garanayo uun mooye bimadluulaati alalfaadi cibaaraadka ama alfaadda iyo kelimaadku macaanida ay leeyihiin iyo waxyaalaha ay tilmaamayaan ee macno ahaan ay ku xambaarsan yihiin taa garanaya iyo waa bima kii garanaya oo macrifo u leh yuxiilu doorinaya almacaaniya macaanida adigu waa riwaaya bilmacnaa kolley halkana aad bay uga kooban tahay kutubta ka waaweyn iyo dee xaggii musalaxa labadaba way jirtona riwaaya bilmacnaaye horta in xadiidka dee laftigiisii lagu soo naqliya waa ta asalka waana sida haboon laftigii rasuulka si loo ilaaliyo laakiin macno lagu wariyaana dee waabay kuba badantao waatan aan arkayna xadiid keliya oo waa xadiid keliya un bal waaqacad keliya oo rasuulka ilaahay waaqacadkii iyo dhacdooyinka ama xadiisadii uu sheegaya dee dhowr raawi ama dhowr dee riwaayo iyadoo leh macnii waa mid laakiin alfaadu ay kala duwan yihiin bal taas oo kale oo dee kolley riwaaya bilmacnaa baa soo gashe laakiin bal taas banaanideedu ruux kastaba uma banaanee shuruud bay leedahay mid weeyaanoo waa labadan arrimood uu inoo sheego ruuxu waa inuu macrifo fiican u leeyahay alfaada iyo macaanideeda iyo madluulaadkeeda siuu deeba lafdigan lafdigii ku haboonaa macnaha lahaa uula iman karo walow dee ay aad u adagtay xagga luqada in la helaba in lafdigan kelimadan kelima si kastaba ula mid ah oo kelimaadkan aan u naqaano inay muraadif yihiin oy kelimadan la mid yihiin haddana waxaa suurtagalo in badan badan inay furuuqun ay u dhaxayso oo kelimadii un kelima had iyo goor si kastaba ula mid ah dee waaba dhici karta inay luqada kuma yaraato taasi sidaasi waxay keen bal markaa haddaba inuu garanayo un macnihii iyo madluulaadkii alfaada si uu dee bal alfaadihii macnihii keenayeen macnihii waxaanu kaba tegahayn oo uga cabiro de waa inu garanayana bal macnahu waxa bedelo dee cibaaraadka macnihii un keenaya hore iyo cibaaraadka hadduu isticmaaliyo alfaadaha macnihii doorinaya markaa isbedelo kuba imanaya taasna waa inu macrifo u leeyahy arrinta kale kollay jirtaana waxa weeyaan oo meesha hadday tahay xadiidku hadduu yahay jawaamic alkelim rasuulka ilaahay waxaa kaba mid ahaa umuurihii la siiyey ambiyadii kale ilaahay kaga fadilay inuu siiyey kelimaad kooban oo macno aad iyo aad u ballaalan dhaho waa kuwa jawaamiculkelim la yidhahdo kuwaasoo kale haddii la yidhaha macnaan ku warinaynaa macnaheedii baa qayb dhan laga tegaya waayo rasuulka ilaahay mucjisaadkiisii bay kaba mid ah ama waxyaalihii ilaahay kuma fadilay ucdiitu jawaamic alkelim isagaaba yidhi marka waa kelimaad kooban oo macno aad iyo aad u ballaaran leh si axaadiisan qawaacidan dee kuliyaadka oo dhan marka taasoo kale haddii aana macnaan ku warinaynaa dee macnihii kii leekaa lama helayo marka jawaamiculkelim iyada sideeda looguma tasarufiyo sideeda loo daynaa haddii alfaadahan ama cibaaradan ama xadiidkani uu yahay waxyaalahan lagu cibaadaysanayaba si alfaadan adkaarta oo kale iyo tasbiixyada la imanayn iyo umuurahan dee iyaga naftooda iyo aqrintoodani ay cibaadada tahay iyadaa ruux xukno kuma tasarufayo waayo lafdigan baa cibaadadii ku tacalluqaysa san uu rasuulka ilaahay inoogu soo naqliyey inoogu soo gudbiyey ayaa ajrigan iyo cibaadadani kuma jiraano bal marka umuurahaasna laga saaro ruuxuna uu macrifadaa leeyahay dee ariwaaya bilmacnaa markaa way bannaan tahay saddexaad ba an yaxdifa inuu gooyo bacda lafdi lkhabari khabarka lafdigiisa barhkii tani waa ikhtisaarkii waa xadiis dheer ama xadiis ayuu qayb goosanayaa oo qaybtii unbuu sheegaya qaybna uu kaba tegayaa de waana taas oo kale wuxuu uhi wahada kaasi ikhtisaarka ama lafdiga khabarka barhkii oo la gooya mamnuucun horta waa waxaan banaanayn ida kana almaxduufu lahu kan la gooye ida kana almaxduufu kan la gooye hadduu yahay lahu tacalluqun inuu tacalluq ugu sugnaaday oo uu ku xidhayay bilmadkuuri waxaan lasoo sheegay la ay de walaa yakunu mamnuucan weeye lakin haddii aanu dee isaga idaa lam yakun lahu tacalluqun arrinku iyo xukunku taama noqonayo haddii aanu waxaan laga tegay intan la sheegay aanu wax tacalluq iyo isku xidhan ay isku xidhan yihiin aanu jirin oo waxa ay tahay tana ikhtisaarka axaadiis iyo ikhtisaarka kolleyna aimadu markan ay dee xadiid axkaamo kala duwan lahaaba khaasatan musanifiintan dee kutubtan dee masalan abwaabta leh markaa dejisay oo kale ama dee ruuxuba uu fatwo ahaan uu wuxu soo qaadanayo ayaa waxaa dhacday inuu intii dee uu baahnaaye uu xadiidka ka dariishanaye xukumkan uu sheegayo ama baabkan u munaasibkahayd uu ku gaabsado intii kalena uu kaba tago bukhaari oo kale muslimiinta badan isagu dee tajaanibkaa ma sameeyo bukhaari oo kale aad buu taa u badsadaa oo waxaa dhici karta kolkol xadiis uu labaatan goor soo celiyey inay dee sidaad u heshaa kugu adkaato ama ay dee ay aad waqti dheer kaa qaadato xadiiska o dhan inaad hesho markastaba baab gaara ayaa yaala baabkiina intii u munaasibkahayd xadiiskii oo markaas ay tacab dheer kaa qaadato iyo baxsi dheer iyo doondoon kitaabkiina dee min awali ila akhiriga kolkol aad tatabuucdo oo xadiis aad usoo noqnoqdayo kolna aanu siisiiba aanad u helin isagoo dhan bal markaa taas oo kale waxaa shardigu yahay marka ay taasi bannaan tahay dee qadarkan uu ruuxu qaadanayo iyo qadarkan uu ka tegayaa kuwa isku xidhan inaanay ahayn oo macnaa uu noqon karo qadarkan uu soo basay sida xadiis mustaqil oo kale xadiis gaara oo kaleo kii kale inna macnaan kaga xidhnayno hadday macnihii isugu xidhan yihiin dee macnihiiba waa hallaabaya markaa meeshii bal marka haddii taasi ay jirto way bannaan tahay lakiin haddii wax iskuba xidhan waaba iyadoo dee imika markii hore dee mustasnihii inta la sheegay mustasaminugiiba laga reebay oo kale iyo hadal isku xidhnaa iyaa taasi ma banaanaanayso wakaiirun in badanoo min asalafi salafka kaba midi salaka waa maray hadihi ariiqata dariiqadaasoo ujeeddada waa tan ikhtisaarka ama xadfiga faاkhtasara wuxuu ku gaabsaday fi riwaayati werintii xadiidka calaa qadri xaajati intii xaajada qadarkeedii almustadali calayha loo dariishanaya wa waa intii la dariishanayeyba ee wax loo dariishanayeeda laa siyama fi axaadiisi dawiila gaar ahaan axaadiista dhaadheer oo kale kii afraad waa maxay bal taasi xukunkeedii aragnay an yaziida inuu ziyaadiyo fi lkhabari khabarkii calaa ma samicahu min anabiyi sala اllahu alay slam waa xadiid rasuulki ilaahay buu ka maqlay in aanu kaba maqlin rasuulki ilahay buu xadiidkii ku kordhiyey kalahita wuxuu wadaa halkan ay culamaa ulxadiid ay idraajka yidhaahaan ama mudraja ay yidhaahaan khaasatan matniga idraajka xagga matniga gala wa hada jaa-izun kaasi waa bannaan yahay idaa kaana hadduu yahay maa zaadahu waxaan uu siyaadiyey yatadamanu mid kulansanaya bayaana sababi lxadiidi xadiidku bal sababtii uu lahaa caddaynteed aw tafsiira macnahu ama alfaada xadiidka kuma sugan tafsiirkeed uu kulansanayo laakiin bishardi an yubayina se waxaa loo shardiyaya ama bishardi an yubayina inuu caddeeyo maa zaadahu waxaan uu ziyaadiyey xadiidkii uu ka sooco oo uu caddeeyo xataa yafhama saamicu ilaa uu dee si waxa weeyaan uu si uu dee u garto oo uu fahmo kii maqlayay annahu laysa min kalaami nabiyi sala allahu alayh wasalam bal xagga idraajka haddaan eegno sanadka marka dee horta idraajka waa waxay culamaa ulxadiid musalaxa kagaba hadlaan anwaacdiisoo dhammina haaliban ilaa toddoba noocbu ama siyood buu ku yimaadaaye horta lix ka mida xaaraam weeye ruuxa waxaa sameeyaana waa ruux cadaalaba ka baxayon ehel riwaayo u noqonayn weeyaanoo cadaaladiisi bay dhaawac taasi ku keenaysaa waayo waxaa ka dhalanaya rasuulkii ilaahay xadiidkiisii marka waxaan ahayn isagii lagu daro in xadiisnimo loo qaato oo dadka ay diin kaba dhigtaan baa kaba dhalanaya laakiin suuradan imika uu sheegaya waxa weeyaan xadiidkii buu warinaya lafdi qariibaba yimi lafdigii qariibkaa buu fasirayaa macnihiisii buu sheegayaa si loo garto oo kale taa bacd salaf baa sameeyey sida zuhri iyo ragle ayaa sameeyey axaadiistan saxiixa inoogu suganna barhkood bay taasi ay tahay oo bal maalan haddaan xadiidka ugu horeeya bedel waxyo ibn abi jamruuna soo qaato soo aan eego oo kale caaisha hadalkeedi muxuu ah wa kana yataxanasu wa huwa tacabudu anlaa yaariya dawati lcadad marka cibaaradana wahuwa tacabudu dee maaha hadalkii caaisho kumay jirin waa hadal zuhri leeyahay laakiin yataxanasudan oo ah uu cibaadaysanayey iyadoo dee wahuwada damiirkuna u laabmayo masderka aan ka fahmayna ficilka oo taxanuskaasi atacabudu waa macnahan taxanuska tafsiirkii kolley waxyaala siaasi uu soo noqnoqdaa marka marka intaas leega way kasoo reebeen laakiin suurooyinka kale dee ihaamkan baa kuba sugan rasuulka ilaahay xadiidkiisii waxaan ahayn in loo qaato inuu xadiidkiisii yahayo wax banaan ma noqonayso laakiin iyaguba waa ka shardigan ay sooba dhigteen ashruud lmuctabaratu fi raawi bal raawiya xadiidka warinayey si xadiidkiisi aan u aqbalo shuruuddii uu lahaayee loo shardiyayay in laba helo ama laba fiirinayo yushtaradu waxaa loo shardiyaa fi raawi raawigii waa umuuro dee musalax iyo halkan usul wa iskalebe arbacatu shuruudin afar shardi baa loo shardiyaa kollayna jaanibkan dee kutubtooda waaweyna usulkuna way badsadaan ee kutubta musalaxuna kollay markaay dee ka hadlayaan naaqilka shuruudda uu leeyahay waaba dee meeshoisii lagaga hadli jiray hadalka lagu dheerayn jiray afar shardi baa loo shardiyaa alislaamu islaamnimo falkaafiru kii gaalka ahaa laa tuqbalu riwaayatu wuxuu wariyey oo uu leeyahay taas lama aqbalayo oo riwaayadiisii lama aqbalayo liannahu muttahamun fi diin dee waa nin isagu diintiiba diidan khilaafsan oo bal markaa dee kollay gashigiisa iyo wixiisna waa badan yahay diin ahaan waa nin la tuhmayo ilaa idaa taxamala dee waana tan nimanka mustashriqiintu dhowrkii qarniya dambe kutub kala duwan oo dee kutubta islaamkaa dee ama ay diraasaad ay sameeyeen ha noqoto diraasaadkaasna kolley bal waxaa toosanay kama hadleen kolley waxoodii qaldanaa waa kuwa badan yahay diraasaadka rasuulkii ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh shareicadii kuwa iyaga u khaaska oo kale laakiin kutubtii islaamka ay soo madbaceeyeen oo kale bal masalan barhkood khaasatan ama luqa ha ahaato ama waxyaala haba noqoto ama umuuro umuuro kolkol ay dee sidiisii usoo naqliyeenna waa jiraaye lakiin waa riwaayo iyagu ay inoo wariyaan oo rasuulka ilahi xadiis ay noogama wariyaan iyadoo taas ama diinteeni ay wax inoogama sheegaan walow dee macalasaf kolkol ay maraajic meelo qaarkood noqotay kutubta mustashriqiintu ee ama kagama hadleen shareeca iyo umuur ay kagama hadleen dee khaasatan dadka adnaabtooda islaamna sheeganaya barhkood ay u noqotayba master iyo meel ay macluumaadka ay kaba qaataan isaga muttahamu fi diin kuyo lama aqbalayo ilaa idaa taxamala inuu wariyo xambaaro fii kufrihi fii xaali kufri gaalnimadiisa xaaladeed waadda uu gutana wixii bacda islaamihi islaamkii sii dabadii uun mooye kamaa fii qisati abi sufyaana maca hiraqla asuradan maxay tahay haddii nin gaariba rasuulka ilaahay baabuu la kulmay salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagoo gaal ah waxbuu kaa maqlay waa taa imanka xadiidka aan sheegaya jubayr ibnu madcib ba rasuulka ilaahay inuu salaad maqrib suuratu duur akriyey taas uu inoo soo naqliyay bukhaari iyo muslim ay wariyeen markaa lagama aqbalayo laakiin berigii dambe uu soo islaamay uu sheego waxa uu maqlay ee uu markaa hore taxamulay cinda aladaa unbaa islaamka la shardiya marka cid kale wax la gaadhsiinaya taxamulkii shardi may ahayne waa laga aqbalaya laakiin sidiisa kale loogama aqbalayo dee markaa xaalada kufrigiisa wey taasi waa mid atakliifu waqti aladaa inuu mukalaf yahay waqtigii adaha lafdiga takliifna wuxuu keenayaa inuu qaangaar yahay caqlina leeyoon u waalayn taas buu keenayaa takliif taas bay tahy ruux markaasuu mukalaf noqon karaa waqt aladaana cibaaradani waa cibaaro muhiim aho waa waqtigan uu xadiidka isaga laga maqlayo ee dadka kale uu gaadhsiinayo weeye ama iyada marka hore uu warinayo de waa taa asxaabtii yaryaraydba rasuulka ilaahay axaadiis ay ka xafideen markay qaan gaadheen dabadeed bay wariyeen waa laga aqbalay marka waktigaa hore kol hadduu garasho leeyuu ilmo yaroo wax qabanayo yahay dhib ma laha uu marka dambe wariyo hadduu ruuxu markaa hore aanu dee bal masalan daas oo kale muslim ahayna waa taa aan soo sheegnay dee ruux waalan iyadu marna ehl uma aha xaggii qabashada hore falaa tuqbalu lama aqbalayo riwaayat sabiyi ilmo yar riwaayadiisa lama aqbalayo waman samica wixii uu maqlay fi sikari waktigaa uu yaridiisii uu kuba maqlay bacda tamyiisi laakiin intuu garasho yeesho wax kala gartay dabadeed wa addaahu uu gutayna ee uu dadkii kala gaadhsiiye bacdalbuluuqi qaangaadh dabadeed maqbuulun taa waa la aqbalaya waa liijmaci saxaabati asxaabtii rasuulka ijmaacoodii ay kuma ijmaaceen radia allahu canhum calaa qabuuli riwaayati asaakir saxaabati asxaabta kuwoodii riwaayadooda aqbalkeeda ay aqbalayeen ay kuma ijmaaceen wadalika oo de waxay ayare ku taxamuleen lakiin berigii dambe intay qaan gaadheen ay warinayeen wadalika kabni cabaasin wabni zubayr wamaxmuud ibn rabiici isagu dee waxyaaluhu soo naqliya axaadiista saas oo rasuulka dee kama soo naqliya saxaabo kaleba waa naadire laakiin xadiis baa jira kolkol waqtiga samaac ay u daliishadaan ha uu yidhaaho waxaan garaadaystayba oon wax kala gartay oon ku garaadaystay waa xusuustiisii ugu horreysay majatan majaha dee rasuulullahi sala allahu alay wasalam fii wajhi baana isagoo goorgoodii yimi ama beertoodii oo biyo loo keenay ilmo yar waa musaaxamad musa dee misaaxii iyo mulaacabadii ayuu biyo rasuulka ilaahay u cantuugay ayuu isaga saa ugu tufay oo kale waa ilmo yaraa mulaacabadii tii buu xusuusnaa shanjirna markaas waayo culimmadu ay kaba dhigaan qadarkaas in dee samaac u ansaxayo ee laakiin berigii dambe waa laga aqbalay waxay taa kuba wariyaan de xadiidkiisaasa bukhaari buu kuba sugan yahay iyo xasan iyo xusein iyo wanaxwin arrinka saddexaad alcadaalatu cadaalo weeye cadaaladuna dee horta ruuxan cadaalada ay u sugnaanaysaa waa ruuxa muslimka ee baaliqa caqalka ee kafayow ka badbaadsan wax fisqi keena fisqiguna waa dembi kabiiro oo la sameeya waa fisqi dembi yaroo had iyo goor joogto loo sameeyaana waa fisqi ruuxu oo sharaftiisa iyo aan dhowran oo dee markaa uu dariiqada marayo markuu meelaha joogo wuxuu doona iska hadlo wuxuu doona sameeyo dee wax dadku ay qariibsadaan oo la yidhaha war maxaa ninka helay oo kale waa muru'ad iyo sharaftiisa aan ilaalina taasna waxay keentaa warkiisii in laga shakiyo oo la aqbali waayo haddaba ruuxii faasiq ah faasiqu waa ka isagu almurtakibu calى kabiira aw almusiru calى sagiira waa kaa dembi kabiiraa ku dhacay ama sagiiro daa'imaya ama samaynayo dee mima yakdishu lmuru'a muru'ada iyo sharafta iyo waxyaalaha dhaawacaya oo kale bal kaas isaga riwaayadiisa lama aqbalayo wa qiila waxaa la yidhi ila almuta'awila ka isagu awilanaya waxaan mooye maanaa faasiq waa faasiq caadi oo kan dee macsiyadan samaynaya cinaadka ama dee dembi ahaan u samaynaya waa faasiq caadiya fisqi mutaawila ama faasiq mutaawilay sheegaano waa qolooyinkan asxaab alahwaa ee culimo dee bidcoda ama mubtadicada oo kale waxyaalo dee markaa iyagii dhaawacaya diin ahaantoodii lama imanayo waxaanay ictiqaadsan yihiina fisqibaaba kuma imanaya laakiin fisqigoodaasi ma aha sida fisqigaas oo kale waa mutaawilo ujeedada waxay faasiq mutaawila yidhaahaan kaan isagu garanayn fisqa nafsi isagu wuxuu soo haystaa inuu toosan yahay isagii baabale aanay hagaagsan kan idiidan baaba khilaafsan dee markaa qaldan buu leeyahay markaa fisqigiisu muxuu gaba yimi waa ictiqaada khasmi kan isaga dee ka soo horjeeda ictiqaadkii kaasi agtiisa faasiq ku yahay isagoo agtiisa ninka toosan ee hagaagsan baabu isu haystaayoo kale kaas bay faasiq mutaawila yidhaahaan marka waa ghazali iyabaa saa kuma fasiro wuxuu ka cabiraa alfaasiqu almutaawil huwa aladi laa yacrifu fisqa nafsi macnaha ruuxa kale siduu ka qaban mooyaa si asxaab alahwaa oo kale dee isagu wuxuu isu haystaa nin hagaagsan geesta kalena xumaantii waa ka dhowrsanaya oo nin xumaantii iyo waxyaalaha la imanaya kale caadiga ahayd maaha waxan uu qaban mooyaane haddaba kaasoo kale barhkooda way ka soo reebaan waa la aqbalaya riwaayadiis oo de in badanoo mubtadaca kamida saxiixayn iyo kayrkoodba inooguma sugan idaa lam yakun daaciyatan ilaa bidcati nin bidcadiisa dadka ugu yeedhaya haddaanu ahayn oo kaa bidcadiisa dadka ugu yeedhaya dee riwaayadiisa waxaa dhici karta inuu waxyaala beena samaysto si uu u qurxiyo madhabtiisana uu dadka ugu socodsiiyo addabdu dabdigii waxqabashadii weeye wa huwa dabdu sadrin wa dabdu kitaabin asalka hore dabdi waa imsaaku shayi bilyad shaygii ama gacan ama labada gacmood lagu qabto qabasho adag oo laga aamiyey inuu kaa dhaco taas baaba la yidhaahaa oo saa daraaddeed baaba ruuxa nra laba midigla labadiisa gacmood labaduba quwad ay leeyihin waxa y luqada carabeed aladbad bay yidhaahdo cumar ibn alkhadaab iyaga taa soo naqliyeen waana tan barhkood alcasaru yasarun ay yidhaahaanba adbad bay yidhahan ka isaga labadiisa gacmoodba ay isugu midka yihiin oo kale laakiin markii dambe maxaa loo isticmaalay de arrintan imika inoo bilaabmaysay muxadisiin u isticmaaleen waxaa kaloo loo isticmaalaa oo kale haddii la yidhahdo ninkii waaliga ama madaxda dabad albilaad waa markuu dee siyaasadiisa fiican iyo taladiisa fiican iyo maamulkiisa fiican waddankiiba uu hagaag u dabdiyo oo kale dee taasna dabdi waa la yidhaha laakiin labada macnee dambe kan iyo kaasba waa macno dib ama majaasahaan loo isticmaalay asalkii hore luqadu qabashada hore gacantuha wa huwa dabdu sadrin wa dabdu kitaabin faina man laa yuxsin dadkii arkay markaas oo dhici karta yaryaraa de waxaa dhici karta inay dee muddo dheer udhaxaynayso muddo dheer baaba udhaxaynaysa oo dee muddo dheer oo maxay dhahaan baki ninkii ugu horreeyey taabiciga laynoo dabdiye dhintay ugu hor dhintay waxa weeye soddonkii hijiradu dhintay dee kii kalena wuxuu soo gaaray ilaa boqol iyo toddobaateenayii hijirada malaa kii ugu dambeeyey taasee taabici laynoo dabdiyo haddaba saa daraaddeed waxa dhacaysa waasidadu inay noqoto taabiciin kale bal taabici iyo taabici kale oo dhowr taabici isdabagalaan baa dhacaysa waa tan uga jeeda halkan taabiciin noqdeen haddaba ama saxaabiyu saxaabigii faqad culimat cadaalatu cadaaladiisii waa la ogaaday wain juhiraha lagama jaahil noqdo isaga xaalkiisi bikhilaafi taabiciyi oo xataa ujeeddadu haddii aan magaciisa aynaan hayn ama laydhaha waa nin saxaabiya saa yidhi ee cadaaladiisaan ogno xadiiskii waan aqbalaynaa laakiin taabicigu waa ka duwan yahay cadaaladaa inoo sugan ee saxaabadu ay leeyihiinna ma laha dad badan oo khiyaara ama intooda badani khiyaar hadday ahaayeen dad aan toosayna waa kuba jireen oo ka mid mid ba ahayn markaa kol haddaynaan garan isagii oo ninaan helin oo hebel hebel aan layna soo odhan falaa sabiila dariiq ma jiro ila alxukmi calayhi xukum aan xukumnoon ilaa ninkaasi cadaala u sugnaatay ama cadaalo ma ahayn dariiq ma jiro dee kol haddaynaan garanin xukumkaa ma ridi karno liannahu majhuulun waa ruux laga jaahil yahay walxukmu xukumka calaa insaan insaan haddaan wax ka sheegayno on waxu xukumayno aan leyna ruuxaasi waa toosanya waa ruux hiqaa ama ma aha taasi farcu macrifatihi horta waa garashadood isaga garanaysa faraceed aad garanahaynba dee wax kuma xukumi kartid bal markaa taas de markaa kole hadday arrintu taa tahay oo taasi ay noogu imanayso xadiidkii saasoo kale taabiciin noo kor yeelay ixtimaalkaasna jira inuu taabici kale ka xambaaray taabicigaasna inuu daciif yahay ay suurtagal tahay haddii kaasi inoo hagaagana taabici kale uu kasii xambaaray waxa la arkay dee bal taabici ay ka dambe rasuulkii ilaahiyo isaga ama saxaabigiiyo isaga afar taabici oo kale u dhexeeyaan oo sanad san taabici ku wada sugayin oo midba midka war ama lix taabici oo markaa waa nin taabiciyaa bilaabaya saxaabigii xadiidka warinayey shan taabici baa ka xiga taasoo kale waa la arkay haddaba umuurahaasi maxay keeni kii waxaa soo noqonaya hadaa ixtimaalkaa inuu daciif noqdo sidaa daraaddeed xadiidkiisii lama aqbalayo haddaan wax inoo xoogeeya la helin weyo haddaba kaas waa la celinayaa buu leeyahay bal marka la eego muxadisiinta agtooda iyo dee shaaficiyo qowlkooda suu yahay cid kale waan arki doonaaye yustafnaa min dalika waxaa laga soo reebayaa cinda jumhuuri jumhuur alculamaa agtooda bal waa qowl shaafici laga soo noqliyo xataa asxaabtiisu sida lagu tawjiihinaya iskuma khilaafsan yihiin ee bal waxaan leenahay waxaa bal cibaaradooda aan raace waxaa laga soo reebayaa maraasiil ibnu lmusayibi saxaabiga ama taabiciga saciid ibnu lmusayib ama musayib badhaho walo ay doortaan halkan musayib in la yidhaaho saciid ibnu lmusayib wixii uu irsaariyey oo ujeeddadu taabicigaas taabiciintii waaweynayd ka mida aabbihiiyo awowiina asxaabtii rasuulka ay kaga mid yihin hadduu xadiid rasuulka ilaahay uba kor yeelo taas haddaan idhi taabici wixii uu irsaariyeyoo daciifay noqonaysaa waan iska celinaynaa kan way ka soo reebeenba oo culimada qa markaa barkood baa kaba soo reebay jumhuurna waa kan kaba cabiray maxaa taa looga soo reebaya waa la aqbalayaa weeye macnuu maraasiishiisii fa inahaa axaadiisii maraasiishiisii tutubicat waa la dabagalay oo la raadraadiyey oo bal maalan markii dee mursalkan baa laga daba tegey bal halkuu dee calaaqa la leeyay cidda uu kasii maqlayo taas baa culimadii baxfiyeeno kullihaa dhammaanteedo fa wujidat waxaa la helay marwiyatan an saxaaba iyadoo asxaab kale lagama warinayo oy barhkood idhahaan inta badanna axaadiistii abi hureyre weeye ina abu hureyrena waa qabay ama ina abi hureyrena wuu qabay isagu waa sahrigiisa axaadiistii baabay inta badan noqotay adigu waa masale kalaam leh laakiin waxaa la raacin karaaba cid alla ciddii lagu ogaadee taabiciinta ka mida inuu ruux siqaa mooyaane ruux kale aanu wax ka warin oon aan dee wargareer ahayn ama daciifa aanu wax ka warina ruuxa uu wax ka wariyaa ama ha rida ama ha sheegee ruux siqaa yahay dee waaba la aqbaliyo tanaa la raacin karaa ee masaladanna kolley kalaan baa cinda shaaficiya jira imaam nawina kutubtiisa qaarkood sida sharaxa muhadab iyo irshaadu dullaab alxaqaa'iq iyo uu masalada ku soo qaado kolley ay khadiib iyo iyo bayhaqina manaaqibta uu leeyay manaaqib ashaafici oona kitaab madbuuc oo laba mujalad ay ku madbaceeyeen iyo adigu masalada ay kuma baxsiyaan bal hadal shaafici oo kitaabul um ku sugan tawjiiheede bal horta sidaan ku daynaya fahiya markaa marasisha ibn lmusayib kalmusnadi waxa weeye waxay la mid tahay taa la isnaadiyey sababtuna waxa weeye de waaba kaa inoo sheegay oo inuu saxaabo uun had iyo goor kaba wariyo waana nin dee taabiciyo weynoo saxaabadii rag badan soo gaadhay ama intoodii badnayd ba abubakar iyo haba dhaafeena xataa cumarna waa soo gaadhay de aad ba hau yaraadeen walimaa culima wixii la ogaado laga waraya ana saxaabata kulahum cuduulun asxaabta dhammaan inay cuduul yihiin mursal hayri صaxaabiyi wataabici bal mursalkii taabicigana markaynu wixii saciidkaa uu kaba soo reebay mooyo iyadna kalaam kolley leh aqwaashna intanay aad ugaba badan tahay xagga mursalka iyo xujiyadiisa in marka aan taa kuba dhaafno ciddii aan صaxaabi ahayn taabicina ahayn wixii ay irsaaliso waa sanad markaa wax weyne ay kaba maqayinkaasi wa huwa an yarwiya inuu wariyo weeye shaksun shaksi fii asnaa'i sanadi sanadka dhexdiisa aman lam yalqahu ruux aanu laba kulmin waa halkan ay inqidaca kaba cabiraan ama munqadica muxadisiintu haddii dee labaya ay dhacaanna mucdalka ay kaba cabirayaanoo maalan ruux soke ayaaba wuxuu ka warinayaa waa bal misaal haddaan soo qaadano taabiciintiiba haddaan soo yar dhaafiyo un in yar aan soo dhaafiyo oo imaam malik ba aan soo gaadhsiiyo imaam malik baaba wuxuu ka wariyey xadiis ibni cumar buu ka wariyey imaam malik ibni cumar lama kulmin naafic oo kale iyobaa u dhaxeeya mawlihiisii oo tan silsilatu dahab ayba dee malik can naafic can ibni cumar tay marka sidaas oo kale dee malik oo kale can ibni cumar halkaa waxbaa ka maqan wixii ka maqnaana waa ruux isagu atbaacu taabiciintii weeye ruuxaan taabici ahayn baa irsaariyey maanta inqidaac baana sanadkii kuma sugan bal waa suuradaasuu sheegaya haddaba taas in fayusqudu wuxuu ridayaayoo waasidatan waasida baynahu isaga dhexdeesaatiga wa bayna aladii rawaa canhu kan isagu kaba wariyey oo bal matalan maanta ibnu cumar ba waasida udhexaysuu meeshii kaba saaray ama uu tuuray bal taasna waa suurada kale ee mursalu hayri saxaabi wa taabici uu yartu khulaasaynayaa xaggii xukumkii xukmun mursal arrintaa waxaan ogaanay oon soo ogaanay marka xaggii tacriif arrinka hore ku soo ogaanay ana maraasiila saxaabati asxaabtu wixii ay yarsaariyeen ama maraasiishaa saxaabadu fii xukmi musnadi xadiid la isnaadiyey oo sanadkiisii la dhameeyey inay la xukum tahay fahiya iyadu xujatun maraasiisha saxaabada ina waa saxaabi kalunbaa meesha ka maqane xujo weeye walaa cibrata cibrana kuma sugna bishuduudi man shadda qolooyinkiisa abu isxaaq alisfirayni adigu malaa dee kale baaqilaan iyo barhkood oo halka yidhi maraasiisha saxaabadana ma aqbalayno waa shuduudtaasi shuduudkoodaasi wax ka soo qaad ma laha wayadullu lidalika waxaa taasna u daliila inkaasi xujaya ama xukumkii musnadka uu leeyahay kow itifaaqu lummati ummadda isku waafaqeedii ay iskuba waafaqeen calaa qabuuli riwaayati ibni cabaasin wa amhaalihi ibnu cabaas iyo dadkii isaga la midka ahaa ee min asaakiiri saxaabati asxaabta kuwoodii yaryaraase xasan iyo xusein iyo nucmaan ibnu bashiir iyo ibnu zubayr iyo dadka caynkaasa riwaayaadkoodii iyo axaadiistoodii ay rasuulka ilaahay ka warinayeen aqbalka ay aqbaleen maca igsaarihim iyagoo iyagu badsaday weliba kuwaasi maa haddii xadiis xadiis ay rasuulka ilaahay ka xafideen waa jiraaye intaasun kumay daysane badsashada ay badsadeen iyadoy la jirta min alriwaayati warin ay axaadiis warinayaan markaa fa bacdu riwaayaatihim waxan ay warinayaan barhkood can inabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ay kaba warinayaan maraasiilu maraasiil weeye laakiin dee sidaan soo sheegnay marka hore ayna soo yidhi inta badan waxa iyagu asxaab kaley kaba wariyaanoo in nin saxaabiyi taabici uu wax ka wariyey taabicigaasan saxaabi kale kaba sii wariyey waa shay aad u naadira way jiraan saxaabo taabiciin wax ka wariyey waanan hayraynaa xadiidka saxaabi warinayo uu taabici kale kaba warinayo taabicigaasna saxaabi kale uu kaba warinayo bal saxiixay kuma sugan tahay xaafid alciraaqina markuu tatabucay ilaa labaataneeye xadiisoo noocaasuu soo sheegay laakiin waa umuura ay xuseen inta badan waxay taabiciinta kale kaba wariyaan waa akhbaar kale ama israa'iiliyaada ama xikaayaad iyo waxyaalaha ama mawquufaat ee waxyaalaha ay kaba wariyeen walow kitaabka aan sheegaya taqiid oo dhiibax uu inoo soo taam yeelo ama inoo soo xasriyo dee waxway jiraane waa wax naadira sidaa daraaddeed wax lagu xambaaraya un saxaabo kale waa aydan arrin kale oo dee taas ama dee waa daliil labaade faina saxaabata asxaabtii qad culimat waa la ogaaday cadaalatahum cadaaladoodo ilaah baaba taskiyeeyey falaa yarwuuna ma warinayaan ilaa can saxaabiyin saxaabi un mooyaane haaliban oo hadday wax ka wariyaanna saxaabi unbay haalib ahaan wax kaba wariyaan wain rawow hadday wariyaan can hayri cid aan saxaabi ahayn naadiran wain rawow hadday wariyaanba can hayrihi naadiran falaa yarwuuna ma warinayaan ilaa man calimuu cadaalatahum bal haddii ay dhacdaba oo la hayo inay nin aan saxaabi ahayn ama ruux aan saxaabi ahayn saxaabi wax ka wariyo kaasna uu taabicigaasi uu saxaabi kale kaba sii warinayo cidda taabiciin ay wax ka wariyaan waa cid la og yahay oo ay ogaadeen cadaaladiisa un ee cid kastaba waxba kama wariyaan oo xafnu xajar baa wuxuu dhaha riwaayaat الصaxaaba can الtaabiciin waan tatabucay oo markuu isagoo weliba min ahli اlistiqraa'i taam ayuu yahay isagu ama imaamkaasiiyo markuu taa tatabucay wuxuu dhaha maan helin riwaayaة صaxaabiyin an taabiciyin ضaciif اaxkaam xadiis axkaama oo taabici ضaciifa uu nin صaxaabiya wax ka wariya salahaan maan helin oo kale bal markaa arrintaasna way jirtaa marka adigu mursalkooda waa la aqbalaya wa ama maraasiil taabiciina faman bacdahu maraasiilshii taabiciintiiyo ciddii kama dambaysay fahiya xujatu cinda maaliki wa axmeda fii riwaayati axmed waa riwaayo dee riwaayo kale uu celiyaana way jirtaa waana tan uu tilmidkiisii abu daauud sijfatani uu risaaladiisan la yidhaha risaalatu abi daauud ilaa ahli maka uu ku soo naqliyey inuu shaafici diiday axmedna kuba xamba ku raacay laakiin riwaayadanna way jirtaa iyo abi xaniifata abi xaniifa iyagu bal walow dee kollay qurunta hore ay kuba khaas yeelaan ruuxuna quyuudo kalena ay ku soo kordhiyaan bal way aqbalayaan hayru xujati cinda shaaficiy o alxadiis laakiin shaafici agtiisa iyo alxadiisa agtoodana xujo maaha ilaa marasiila saciid ibn musayibi taas bal kalaamkeedu mala waa kalaam intaa ka yar badan laakiin waa taan soo sheegno malaa lagu cileeyey arrintaa horeynu soo marnay shaaficiyada agteeduna labada qowlba ay kuba sugayiin hadal shaaficiya uu kaba cabiray koley abwaabta beec ama kitaabu rahni sagiir irsaalu bnu lmusayibi cindanaa xasan baana keentay kalaamkooda laakiin haddii la ogyahay ninkani cid siqaa mooye cid kale inaanu wax ridin oo aanu wax ka warin kolley isa iyo kayrkiiba waa la aqbalaya taas oo kale shaafici agtiisana kolley waxaa macruufa maraasiibsha saasun moo wada celiyo oo ma diide laakiin haddii ay wax xoogeeye ay jiraan oo ama xadiis kale oo musnada oo xadiiskii waafaqsan ama mursal kale ama fatwadii dee waxa weeyaan dee saxaabada hadalkoodii oo kale ama fatwa ahlilcilmi cawaami ahlilcilmi ama jula ahlilcilmi oo kale umuurahaasi hadday waafaqaan oy xoogeeyaan shuruud yar unbuu shardiyaaye u aqbalaa isaguba bal halkaa masaladii mursalkaan kaga baxaynaa tasarufu raawi fii naqlihi lilkhabar raawiga xadiidka warinayay bal tasarufka uu ku tasarufo xadiidkan uu inoo soo naqlinayo iyo siyaalaha uu dhaco ama tasarufkaas iyo qaybihiisa in raawi raawiga waxaa u sugnaaday fii kayfiyati naqlihi naqlintiisa ama warintiisa lilkhabari khabarka uu inoo soo naqlinayo axwaalun arbac xaalooyin afarah kow an yarwiyahu inuu xadiidkii wariyo bilafdi aladii samica lafdigii uu ku maqlay uun sii uu ku maqlay un waxa weeyaan uu kuba wariyo wa hadihi alxaalatu xaaladan ah inuu raawigu si uu kuba maqlay uu kuba wariyo waana dee kuwii iyagu bal maalan madara allahu imra'an samica maqaalati faawcaaha faaddaha kamaa samicaha waatay tilmaamaysaybaa xadiidkaasi uu tilmaamayey haddaba xaaladaas ah ruuxu si uu u maqlay un xadiidka laftigiisii inuu inoogu soo gudbiyaa hiy alasl fi riwaayati xagga waxwarinta taas baa asala wa hiya afdalu axwaali raawiguna haddii dee bal maalan xadiidkii uu warinayo xaalooyinkan afartaa ta ugu mudanna weeye in laftigiisii xadiidka lagu soo naqliyo laba an yarwiyahu inuu wariyo xadiidkii bimacnaahu lafdigii uu ku maqlay inoomuu soo warin laakiin macnihii xadiidkuu lahaa buu inoo soo naqliyey wa hadihi alxaalatu xadiidkii in macna lagu wariyo oo ruuxu xadiidka laftigiisii aanu dhowrin uu macnihiisiiun isagu cibaaro uu samaystay ama hadalkiisii iyo laftigiisii isagoo kaba cabiraya laakiin macnihuu ku soo gudbiyaa laa tajuusu ma banaana ila licaarifin bimadluulaati alalfaadi wa bima yuxiilu lmacaani ila licaarifin ku isagu aqoon u leh oo garanayo uun mooye bimadluulaati alalfaadi cibaaraadka ama alfaadda iyo kelimaadku macaanida ay leeyihiin iyo waxyaalaha ay tilmaamayaan ee macno ahaan ay ku xambaarsan yihiin taa garanaya iyo wabimaa kii garanaya oo macrifo u leh yuxiilu doorinaya almacaaniya macaanida oo adigu waa riwaaya bilmacnaa kolley halkana aad bay uga kooban tahay kutubta ka waaweyn iyo dee xaggii musalaxa labadaba way jirta na riwaaya bilmacnaaye horta xadiidka dee laftigiisii lagu soo naqliya waa ta asalka waana sida habboon laftigii rasuulka si loo ilaaliyo laakiin macno lagu wariyaana dee waabay kuba badantao waatan aan arkayna xadiid keliya waa xadiid keliya un bal waaqacad keliya oo rasuulka ilaahay waaqacadka iyo dhacdooyinka ama xadiisadii uu sheegaya dee dhowr raawi ama dhowr dee riwaayo iyadoo leh macnii waa mid laakiin alfaadu ay kala duwan yihiin bal taasoo kale oo dee kollay riwaaya bilmacnaa baa soo gashe laakiin bal taas banaanideedu ruux kastaba uma banaanee shuruud bay leedahay mid weeyaanoo waa labadan arrimood uu inoo sheego ruuxu waa inuu macrifo fiican u leeyahay alfaada iyo macaanideeda iyo madluulaadkeeda si uu dee bal lafdigan lafdigii ku habboonaa macnaha lahaa uu ula iman karo walow dee ay aad u adagtay xagga luqada in in la helaba in lafdigan kelimadan kelima si kastaba ula mida oo kelimaadkan aan u naqaano inay muraadif yihiin oy kelimadan la mid yihiin haddana waxaa suurtagalo in badan badan inay furuuqun ay u dhaxayso oo kelimadii un kelima hadiyo goor si kastaba ula mida ee waaba dhici karta inay luqada kuba yaraato taasi sidaasi waxay keen bal markaa haddaba inuu garanayo un macnihii iyo madluulaadkii alfaada si uu dee bal alfaadihii macnihii keenayeen macnihii waxaanu kaba tegahayn oo uga cabiro dee waa inu garanayana bal macnaho waxa bedelo dee cibaaraadka macnihii un keenaya hore iyo cibaaraadka hadduu isticmaaliyo alfaadaha macnihii doorinaya markaa isbedel uu kuba imanaya taasna waa inu macrifo u leeyahy arrinta kale kollay jirtaana waxa weeyaan oo meesha hadday tahay xadiidku hadduu yahay jawaamic alkelim rasuulka ilaahay waxaa kaba mid ahaa umuurihii la siiyey ambiyadii kale ilaahay kaga fadilay inuu siiyey kelimaad kooban oo macno aad iyo aad u ballaalan dhaho waa kuwa jawaamiculkelim la yidhahdo kuwaasoo kale haddii la yidhaha macnaan ku warinaynaa macnaheedii baa qayb dhan laga tegaya waayo rasuulka ilaahay mucjisaadkiisii bay kaba mid ah ama waxyaalihii ilaahay kuma fadilay ucditu jawaamic alkelim isagaaba yidhi marka waa kelimaad kooban oo macno aad iyo aad u ballaaran leh si axaadiistan qawaaciddan dee kuliyaadka oo dhan marka taasoo kale haddii aanaa macnaan ku warinaynaa ee macnihii kii leekaa lama helayo marka jawaamic alkelim iyada sideeda looguma tasarufiyo sideeda loo dayna haddii alfaadahan ama cibaaradan ama xadiidkani uu yahay waxyaalahan lagu cibaadaysanayaba sida alfaadahan adkaarta oo kale iyo tasbiixyada la imanayn iyo umuurahan iyaga naftooda iyo aqribtoodani ay cibaadada tahay iyada ruux waxba kuma tasarufayo waayo laftigan baa cibaadadii ku tacalluqaysa san uu rasuulka ilaahay inoogu soo naqliyey inoogu soo gudbiyey ayaa ajrigan iyo cibaadadani kuma jiraano bal marka umuurahaasna laga saaro ruuxuna uu macrifadaa leeyahay riwaaya bilmacnaa markaa way bannaan tahay saddexaadba an yaxdifa inuu gooyo bacda lafdi alkhabari khabarka laftigiisa barhkii tani waa ikhtisaarkii waa xadiid dheer ama xadiid ayuu qayb goosanayaa oo qaybtii buu sheegaya qaybna uu kaba tegayaa dee waana taasoo kale wuxuu uhi wahada kaasi ikhtisaarka ama lafdiga khabarka barhkii oo la gooya mamnuucun horta waa waxaan bannaanayn ida kaana almaxduufu low kan la gooye ida kaana almaxduufu kan la gooye hadduu yahay lahu tacalluqun inuu tacalluq ugu sugnaaday oo uu ku xidhayay bilmadkuuri waxaan lasoo sheegay la ay dee walaa yakunu mamnuucan weeye laakiin haddii aanu dee isaga idaa lam yakun lahu tacalluqun arrinku iyo xukunku taama noqonayo haddii aanu waxaan laga tegey intan la sheegay aanu wax tacalluq iyo isku xidhan ay isku xidhan yihiin aanu jirin oo waxa ay tahay tana ikhtisaarka axaadiis iyo ikhtisaarka kolleyna aimadu markan ay dee xadiis axkaamo kala duwan lahaaba haasatan musanifiintan dee kutubtan dee masalan abwaabta leh markaa dejisay oo kale ama dee ruuxuba uu fatwo ahaan uu wuxu soo qaadanayo ayaa waxaa dhacday inuu intii dee uu baahnaaye uu xadiidka ka dariishanaya xukunkan uu sheegayo ama baabkan u munaasibkahayd uu ku gaabsado intii kalena uu kaba tago bukhaari oo kale muslimiinta badan isagu dee taajaanibkaa ma sameeyo ee bukhaari oo kale aad buu taa u badsadaa oo waxaa dhici karta kolkol xadiis uu labaatan goor soo celiyey inay dee saad u heshaa kugu adkaato ama ay dee ay aad wakti dheer kaa qaadato xadiidkao dhan inaad hesho mar kastaba baab gaara ayaa yaala baabkiina intii u munaasibkahayd xadiidkii oo markaas ay tacab dheer kaa qaadato iyo baxsi dheer iyo doondoon kitaabkiina dee min awali ila akhiriya kolkol aad tatabuucdo oo xadiis aad u soo noqnoqdayo kolla aanu siisiiba aanad u helin isagoo dhan bal markaa taasoo kale waxaa shardigu yahay marka ay taasi bannaan tahay ee qadarkan uu ruuxu qaadanayo iyo qadarkan uu ka tegayaa kuwa isku xidhan inaanay ahayn oo macnaa uu noqon karo qadarkan uu soo goostay sida xadiis mustaqil oo kale xadiis gaara oo kaleo kii kale inna macnaahaan kaga xidhnaynoo in hadday macnihii isugu xidhan yihiin dee macnihiiba waa hallaabaya markaa meeshii bal marka haddii taasi ay jirto way bannaan tahay laakiin haddii wax iskuba xidhan waaba iyadoo dee imika markii hore dee mustafihii inta la sheegay mustafamidigiiba laga reebay oo kale iyo hadal isku xidhnaa iyaa taasi ma banaanaanayso wakaiiru in badanoo min asalafi salafka kaba midi salaka waa maray haadihi ariiqata dariiqadaasoo ujeeddadu waa tan ikhtisaarka ama xadfiga faاkhtasara wuxuu ku gaabsaday fi riwaayati werintii xadiidka calىa qadri xaajati intii xaajada qadarkeedii almustadali calayha loo dariishanaya wax waa intii la dariishanayeba ee wax loo dariishanayada laa siyama fi axaadiisi awiila gaar ahaan axaadiista dhaadheer oo kale kii afraad waa maxay bal taasi xukunkeedii aragnay an yaziida inuu ziyaadiyo fi lkhabari khabarkii calaa maa samicahu min الnabiyi salى الlahu alay slam waa xadiid rasuulki ilaahi buu ka maqlay in aanu kaba maqlin rasuulki ilahi buu xadiidkii ku kordhiyey kale hito wuxuu wadaa oo halkan ay culamaau lxadiid ay idraajka yidhaahaan ama mudrajka yidhaahaan khaasatan matniga idraajka xagga matniga gala wa hada jaa'izun kaasi waa bannaan yahay idaa kaana hadduu yahay maa zaadahu waxan uu siyaadiyey ee fadamanu mid kulansanaya bayaana sababi lxadiidi xadiidku bal sababtii uu lahaa caddaynteed aw tafsiira macnahu ama alfaada xadiidka kuma sugan tafsiirkeed uu kulansanayo laakiin bishardi an yubayina se waxaa loo shardeeya ama bishardi an yubayina inuu caddeeyo maa zaadahu waxan uu ziyaadiyey xadiidkii uu ka sooco oo uu caddeeyo xataa yafhama saamicu ilaa uu dee si waxa weeyaan si uu dee u garto oo uu fahmo kii maqlayey annahu laysa min kalaami nabiyi sala allahu alayh wasalam bal xagga idraajka haddaan eegno sanadka marka dee horta idraajka waa waxay culamaa lxadiid musalaxa kagaba hadlaan anwaacdiisoo dhammina haaliban ilaa toddoba noocbu ama siyood buu ku yimaadaaye horta lix ka mida xaaraam weeye ruuxa waxaa sameeyaana ruux cadaalaba ka baxayon ehel riwaayo u noqonin weyanoo cadaaladiisi bay dhaawac taasi ku keenaysa waayo waxaa ka dhalanaya rasuulkii ilaahay xadiidkiisii marka waxaan ahayn isagii lagu daro in xadiidnimo loo qaato oo dadka ay diin kaba dhigtaan baa kaba dhalanaya laakiin suuradan iminka uu sheegaya waxa weeyaan xadiidkii buu warinayaa lafdi qariibaaba yimi lafdigii qariibkahaa buu fasirayaa macnihiisii buu sheegayaa si loo garto oo kale taa bacda salaf baa sameeyey sida zuhri iyo ragle ayaa sameeyey axaadiistan saxiixa inoogu suganee barhkood bay taasi ay tahay oo bal matalan haddaan xadiidka ugu horeeya badru waxyo ibn abi jamruudna soo qaato soo aan eego oo kale caaisho hadalkeedii muxuu aha wa kaana yataxanasu wa huwa tacabudu anlaa yaariya dawaati alcadad marka cibaaradana wa huwa tacabudu dee maaha hadalkii caaisho kumay jirin waa hadal zuhri leeyahay laakiin yataxanasudan oo ah uu cibaadaysanayey iyadoo dee wahuwada damiirkuna u laabmayo masderka aan ka fahmayna ficilka oo taxanuskaasi atacabudu waa macnahan taxanuska tafsiirkii kolley waxyaala siaas uu soo noqnoqda marka marka intaas leega way ka soo reebane laakiin suurooyinka kale ee ihaamkan baa kuba sugan rasuulka ilaahay xadiidkiisii waxaan ahayn in loo qaato inuu xadiidkiisii yahayo wax bannaan ma noqonayso ba laakiin iyaguba waa ka shardigan ay sooba dhigteen asrudu lmuctabaratu fi raawi bal raawiya xadiidka warinayey si xadiidkiisi aan u aqballo shuruuddii uu lahaayee loo shardiayay in laba helo ama laba fiirinayo yustaradu waxaa loo shardiyaa fi raawi raawigii waa umuuradee musalax iyo halkan usul waa iskalebe arbacatu shuruudin afar shardi baa loo shardiyaa kolleyna jaanibkan ee kutubtooda waaweyna usulkuna way badsadaan ee kutubta musalaxuna kolley markaay dee ka hadlayaan naaqilka shuruudda uu leeyahay waaba dee meeshoysi lagaga hadli jiray hadalka lagu dheerayn jiray afar shardi baa loo shardiyaa alislaamu islaamnimo falkaafiru kii gaalka ahaa laa tuqbalu riwaayatu wuxuu wariyey oo uu leeyahay taas lama aqbalayo oo riwaayadiisii lama aqbalayo liannahu muttahamu fi diin dee waa nin isagu diintiiba diidan khilaafsan oo bal markaa dee kolley gashigiisa iyo wixiisuna waa badan yahay diin ahaan waa nin la tuhmayo ilaa idaa taxamala dee waanata nimanka mustashriqiintu dhowrkii qarniya dambe kutub kala duwan oo dee kutubta islaamka dee ama ay diraasaad ay sameeyeen ha noqoto diraasaadkaasna kolley dee bal waxaa toosan ay kama hadleen kolley waxoodii qaldanaa waa kuwa badan yahy diraasaadka rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh shareicadii kuwa iyaga u khaaska oo kale laakiin kutubtii islaamka ay soo madbuceeyeen oo kale bal matalan barhkood khaasatan ama luga ha ahaato ama waxyaala haba noqoto ama umuuro ee umuuro kolkol ay dee sidiisii usoo naqliyeenna waa jiraaye laakiin waa riwaayo iyagu ay inoo wariyaan oo rasuulka ilahi xadiis ay inoogama wariyaan iyada taas ama diinteena ay wax inoogaba sheegaan walow dee macalasaf kolkol ay maraajic meelo qaarkood noqotay kutubta mustashriqiintu ee ama kagaba hadleen shareeca iyo umuur ay kaba hadleen dee khaasatan dadka admaabtooda islaamna sheeganaya barhkood ay u noqotayba master iyo meel ay macluumaadka ay kaba qaataan isaga mutahamu fi diinkuyo lama aqbalayo ilaa idaa taxamala inuu wariyo xambaaro fii kufrihi fii xaali kufri gaalnimadiisa xaaladeed وأدى وقتنا وحي بعد إسلامه إسلام كي سيدة بديئون مويه كما في قصة أبي سفيان مع هرقل فصرا من محيطاي haddii nin gaariba rasuulka ilaahay baabuu la kulmay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo gaal ah waxbuu kaa maqlay waa taa imanka xadiidka aan sheegaya jubayl ibnu madcuud ba rasuulka ilaahay inuu salaad maqrib suuratu duur akriyey taas uu inoo soo naqliyey bukhaariyo muslim ay wariyeen markaa lagama aqbalayo laakiin berigii dambuu soo islaamay uu sheego waxa uu maqlay ee uu markaa hore taxamulay cinda aladaa unbaa islaamka la shardiya marka cid kale wax la gaadhsiinaya taxamulkii shardi may ahayne waa laga aqbalaya laakiin sidiisa kale loogama aqbalayo dee markaa xaaladda kufrigiisa wey taasi waa mid atakliifu waqti aladaa inuu mukalaf yahay waqtigii adaha lafdiga takliifna wuxuu keenayaa inuu qaangaar yahay caqlina de iyoonu waalayn taas buu keenayaa takliif taas bay tahy ruux markaasuu mukalaf noqon karaa waqti aladaana cibaaradani waa cibaaro muhimaho waa waktigan uu xadiidka isaga laga maqlayo ee dadka kale uu gaadhsiinayo weeye ama iyada marka hore uu warinayo de waa taa asxaabtii yaryaraydba rasuulka ilaahay axaadiis ay ka xafideen markay qaan gaadheen dabadeed bay wariyeen waa laga aqbalay marka waktigaa hore kol hadduu garasho leeyuu ilmo yaroo wax qabanayo yahay dhib ma laha uu marka dambe wariyo hadduu ruuxu markaa hore aanu dee bal maalan daas oo kale muslim ahayn waa taa aan soo sheegnay dee ruux waalan iyadu marna ehel uma aha xaggii qabashada horeen falaa tuqbalu lama aqbalayo riwaayatu sabiyi ilmaya riwaayadiisa lama aqbalayo wamaa samica wixii uu maqlay fi sikari waktigaa uu yaridiisii uu kuba maqlay bacda tamyiis laakiin intuu garasho yeesho wax kala gartay dabadeed waadaahu uu gutayna ee uu dadkii kala gaadhsiiye bacda albuluuqi qaangaadh dabadeed maqbuulun taa waa la aqbalaya waa liijmaaci saxaabati asxaabtii rasuulka ijmaacoodi ay kuba ijmaaceen radia allahu canhum calaa qabuuli riwaayati asaakiri saxaabati asxaabta kuwoodii riwaayadooda aqbalkeeda ay aqbalayeen ay kuba ijmaaceen wadalika oo de waxii ay yari ku taxamuleen laakiin berigii dambe intay qaangaadheen ay warinayeen wadalika kabni cabaasin wabni zubayr wa maxamuud ibni rabiici oo isagu dee waxyaalihuu soo naqliya axaadiista saasa oo rasuulka ee kama soo naqliya saxaabo kalaaba waa naadire laakiin xadiis baa jiro kolkol waktiga samaac ay u daliishadaan ha uu yidhaaho waxaan garaadaystayba oon wax kala gartay oon ku garaadaystay waa xusuustiisii ugu horreysay majatan majaha dee rasuulullahi sala allahu alayh wasalam fi wajhi macnaa isagoo goorigoodii yimi ama beertoodii oo biyo loo keenay ilmo yar waa musaaxamad musaa dee mizaaxii iyo mulaacabadii ayuu biyo rasuulka ilaahay u cantuugay ayuu isaga saa ugu tufay oo kale waa ilmi yara mulaacabadii kii buu xusuusnaa sanjirna markaas u hayo culimmadu ay kaba dhigaan qadarkaas in dee samaac u ansaxayo ee laakiin berigii dambe waa laga aqbalay waxay taa kuba wariyeen de xadiidkiisaasa bukhaari buu kuba sugan yahay iyo xasan iyo xusein iyo wanaxwi arrinka saddexaad alcadaalatu cadaalo weeye cadaaladuna dee horta ruuxan cadaalada ay u sugnaanaysaa waa ruuxa muslimkaee baaliqa caaqilka ee kafayow ka badbaadsan wax fisqi keena fisqiguna waa dembi kabiiro oo la sameeya waa fisqi dembi yaroo had iyo goor joogto loo sameeyaana waa fisqi ruuxi oo sharaftiisa iyo aan dhowran oo dee markaa uu dariiqada marayo markuu meelaha joogo wuxuu doona iska hadlo wuxuu doona sameeyo dee wax dadku ay gariibsadaan oo laga war maxaa ninka helay oo kale waa muruu'ad iyo sharaftiisa aan ilaalina taasna waxay keentaa warkiisii in laga shakiyo oo la aqbali waayo haddaba ruuxii faasiqa faasiqu waa kaa isagu almurtakibu calaa kabiira aw almusiru calaa sagiira waa kaa dembi kabiiraha ku dhacay ama sagiiro daa'imaya ama samaynayo dee mima yakdishu lmuru'a muru'ada iyo sharafta iyo waxyaalaha dhaawacaya oo kale bal kaas isaga riwaayadiisa lama aqbalayo wa qiila waxaa la yidhi ila almuta'awila ka isagu awilanaya waxa mooye manaa faasiq waa faasiq caadi oo kan dee macsiyada samaynaya cinaadka ama dee dembi ahaan u samaynaya waa faasiq caadi ah fisqi mutaawila ama faasiq mutaawilay sheegaano waa qolooyinkan asxaab alahwaa ee culimo dee bidcada ama mubtadicada oo kale waxyaalo dee markaa iyagii dhaawacaya diin ahaantoodii laba imanayo waxaan ay ictiqaadsan yihiina fisqibaaba kuma imanaya laakiin fisqigoodaasi ma aha sida fisqigaas oo kale waa mutaawilo ujeedada waxay faasiq mutaawila yidhaahaan kaan isagu garanayn fisqa nafsi isagu wuxuu soo haystaa inuu toosan yahay isagii baabale aana hagaagsan kan idiidan baaba khilaafsan dee markaa qaldan buu leeyahay markaa fisqigiisu muxuu gaba yimi waa ictiqaada khasmi kan isaga dee ka soo horjeeda ictiqaadkii kaasi agtiisa faasiq ku yahe isagoo agtiisa ninka toosan ee hagaagsan baabuu isu haystaayo kale kaas bay faasiq mutaawila yidhaahaan marka waa ghazaali iyabaa saa kuba fasiro wuxuu ka cabiraa alfaasiqu almutaawil huwa aladi laa yacrifu fisqa nafsi macnaa ruuxa kale suu ka qaban mooya si asxaab alahwaa oo kale isagu wuxuu isu haystaa nin hagaagsan geesta kalena xumaantii waa ka dhowrsanaya oo nin xumaantii iyo waxyaalaha la imanaya kale caadiga ahayd maaha waxan uu qaban mooyaane haddaba kaasoo kale barhkood way ka soo reebaan waa la aqbalaya riwaayadiiso de in badan oo mubtadaca kamida saxiixayn iyo keyrkood ba inooguma sugan idaa lam yakun daaciyatan ilaa bidcati nin bidcadiisa dadka ugu yeedhaya haddaanu ahayn oo kaa bidcadiisa dadka ugu yeedhaya dee riwaayadiisa waxaa dhici karta inuu waxyaalo beena samaysto si uu u qurxiyo madhabtiisan uu dadka ugu socodsiiyo addabdu dabdigii waxqabashadii weeye wa huwa dabdu sadrin wa dabdu kitaabin asalka hore dabdi waa imsaaku shayi bilyad shaygii ama gacan ama labada gacmood lagu qabto qabasho adag oo laga aamiyey inuu kaa dhaco taas baaba la yidhaahaa oo saa daraaddeed baaba ruuxa laba midigla oo labadiisa gacmood labaduba quwada ay leeyihin waxa ay luqada carabeed aladbad bay yidhaahaan cumar ibn alkhadaab iyo taa soo naqliyeen waana tan barkood alcasaru yasarun ay yidhaahaanba adbad bay yidhahaan ka isaga labadiisa gacmoodba ay isugu midka yihiin oo kale laakiin markii dambe maxaa loo isticmaalay dee arrintan imika inoo bilaabmaysay muxadisiin u isticmaaleen waxaa kaloo loo isticmaalaa oo kale haddii la yidhahde ninkii waaliga ama madaxda dabad albilaad waa markuu dee siyaasadiisa fiican iyo taladiisa fiican iyo maamulkiisa fiican waddankiiba uu hagaag u dabdiyo oo kale dee taasna dabdi waa la yidhaha laakiin labada macnee dambe kan iyo kaasba waa macno dib ama majaasahaan loo isticmaalay asalkii hore luqadu qabashada hore gacantu ahaa wa huwa dabdu sadrin wa dabdu kitaabin faina man laa